hadalka ilaahay subxaana wa tacaala iyo hadalka rasuulka sala allahu calayhi waali wasalam dadka muslimiintuna ay yihiin dad mar walba isu ishaaro ama isu tilmaamo khayrka iyo wanaagga iyo nahdiga sadiidkaa ama waddada toosan isu tilmaama sidaa daraaddeed majliskan aynu caawa fadhinaana wuxuu ka mid yahay uun majaalista cilmiga waxa weeyaan markaa nusrada xaqa iyo dadka muslimiinta ah in loo tilmaamo ilaa maa fihi rushd wasadaad ayuu ka mid yahay sidaan aragnay waxaan u fadhinaa caawa muxaadarada la iclaamiyey ee markaa ah akhdu alcibati walcibar min qawlihi calayhi salaatu wasalaam yatakalam fiha ruwaybid aw yantiq fiha ruwaybida uu geli doono akhuna sheekh muusa racaahu llah xadiidka rasuulka sala allahu alayh wasalam oo walaalkii sheekh muuse inoo sharixi doona iyo rasuulku calayh isalaatu wasalaam waxyaalaha uu ishaaray sida dadka muslimiinta ah loogu baahan yahay inay cibrada iyo cibada iyo waanada iyo xikamka ay uga qaataan mawduuca waxaa laga yaabaa dad fara badan inay isweydiiyaan markaa ruwaybida iyo maxaa asbaabta keentay maxay tahay kolley sheekh ayaa inoo sheegi doonaa laakiin waxaa jira jirina doona dad fara badan oo iyagu wax isbida ama cilmi isbida wa maca dalik hum baciiduuna can alcilm baciidkaa marka la saaro wasanka sharciga ah iyo miisaanka cilmiga ah waxaa laga yaabaa qofku isagoo multazima oo ku dhaqmaya axkaama diin illahi caza wajal inaan cilmi yaraan daraaddeed akhtaar fara badan ay uga dhacdo taasi waa mid weliba lagu ceebeynaya ama loogu naseexay inu iska dayo famaa baaluk sida hadda aanu hayno eanu zamankan aragnay rajul shaaric inuu ku dhaco wa maca dalik yacqid almuxaadaraat laga yaabo inuu ka hadlo rag garhkooda iyo madaxooda ku coraystay ixyaaa sunata rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam ixyaaa sunata rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam qofka muslimka ahi inuu carabkiisa dhowro weliba u culimada ka dhowraa waa muhiim weya waa muhiim bal waa waajibun calayh hana ogaado qofka culummada sunnada ku dhiirada in hadka astaartiisa iyo dhilaandhilihiisa iyo jiridiisu siibidda ilaahay siibayaa inay tahay mid kawni ah oo ilaahay subxaana wa tacaala inuu siibi doono caajilan aw aajilan sida uu yihi alxaafid ibn casaakir raximah اllah fii maqaalaatihi macruufa sidoo kale luxuumta culimadu waa masmuum waa sun ninka sun afka geliyana waa ku dhinta sunta macnaheedu maaha un inuu qofku kaw yidhahdo ole ninkii hebel xalay buu hadlayoo sackana waa janaasadiisa loo daray saama macne qofkii noolaan kara yaciish zamanan طawiila lakin isagoo masmuuma oo sirirsan ayaa laga yaaba inu noolaado oo sunta ka weyni m sun ka weyni ma jirto qofku inuu ka lumo dariiqa hanuunka iyo hadiga kitaabka iyo sunada sun ka weyni ma jirto lidalik ayaa waxa fara badan wallahi dad anu aan ogahay wallahi uma wallahi qaar aan ogahay oo haddii la weydiiyo waa shuruuda salaadu waa imta kam shuruud salaa wa kam arkaan salaa ayaa wuxuu ka hadlaya dima almuslimiin iyo dad dhiigoodaba daduu ka hadlaya da dima oo culimada waaweyn faraha looga qaado oo khatar ah ayuu isku gelaya haddaad tiraa shuruuda salaada insan wuxuu oranaya waan waan bartay way kala maqanta hadda way kala lumta way kala lumta saa darteed walaalayaal qofka muslimkii naftiisu u nooliyo cid kale uma noola kullu waaxid ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay ya ayuha aladiina aamanuu laa yadurukum man dalla ida htadaytum idin dhibi mayso cidda lunta hadday idinku hanuuntaan qofku inuu isagu yidhi ayada ku dalaalaa waa muhiim waxaa axadu taabiciin uu yihi waxaan u tegay abi abi darin algifaari radia allahu tacaala canh aw abu dar markaasaa inta aanu sheegin xadiidku weydiye wuxuu yihi wayuhimunii diinii aad iyo aad aniga waxa ii lulayey oo iluraysay oo laabtayda ku wareegaysay diintayda liastabsir qofka laabudda an an tuhimahu diin an yuhimahu diinu waa inay qofka diintiisa hami gelisaa waa inaanu qofku acraad almuslimiin iyo diinta ilaahi aanu u duminin difaacan can nafs iyo wax lamidka waad garansan xadiidka caaisha radi allahu tacala canha rasul sal sl an ahayn mid difaaca naftiisa iyo cirdigiisa laakiin marka lagu dhaco xurumaadka ilaahi subxaana wa tacaala waxa weeyaan rasuulku wuxuu ahaa mid aad iyo aad u argos sidaa darteed cidda nahjigii nebiga haysana waa dariiqadaas haysa anfustooda iyo acraadooda waa rakiisa bal culamada ahlu sunna waxay odhan jireen allahuma inii ushhiduk wa ushhidu malaa'ikatak wa xamalat alcarsh waalxaadiriin annii tasadaqtu bicirdii calaa jamiici nnaas calaa jamiic muslimiin aw calaa jamiici khalqik yani cirdigeyga waxaa sadaqad ula baxay khalqi hortiyo badan waxaa ka sheegay laakiin markay diin masaladu diin noqoto ee adila noqoto ee xaq noqoto kulli waaxid xaqa garanayaa yajibu calayhi kulli waaxid taasaa dadka markaa soo kicisay oo laga yaabo qof fara badan dad fara badani oo markaa inay tilmaamaan waxay u arkayaan in salaaxa ummadda iyo rushdigoodu uu ku jiro qofka muslimka ahna waxaa waajib ku ah inuu ku dhawaaqo xaqa wixii ilahi raalligelin si kale iska aamuso ka dhegaysanayana waxaa waajib ku ah inuu noqdo min aladiina yastamicuuna alqawl fayatabicuuna axsana waxaan kusoo dhawayn doonaa alakh ashaykh alfaadil muusa falyatafadal mashkuuran majuura
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أن ولا ليال وإن شاء الله تعالى أن وحكورا دونا muxaadarada ciwaanka ku baxay uu yahay akhdu alxikami waalcibar min qowli الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam watatakallamu fiiha arruwaybida in xikamka iyo cibarka iyo waana qaadashada laga qaato hadalka rasuulku salى اllahu عalayhi waalihi wasalam uu yidhi maalmaha gudahooda waxaa hadli doonta ruwaybidada aan axaadiis aanu tilmaami doono oo axaadiista rasuulka salى اllahu عalayhi waalihi wasalam ka mid ah ee waxa weeye ka sugan ayaa xadiidkaasi uu ka mid yahay macnaha waxa weeye uu xambaarsan yahayna in sha allahu tacaala waa inoo iman doonaa walaalayaal waxaa ka mid ah calaamadaha akru zamaanka ee rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam uu ku tilmaamay axaadiis badan oo saxiixa oo qaarkood saxiixaynka ay ku sugan yihiin bukhaari iyo muslim qaarkoodna khaarija saxiixayn ay ku sugan yihiin in axwaasha muslimiinta ay fasahaadayso ilaa xaqaa'iqdii waxa weeye ay isbedelayso oo arrimihii ay u noqonayso cid aan ehel u ahayn xataa cilmigu uu ka yaraanayo oo jahligu uu badanayo taana ay ka dhalanayso dadka ahluljahligaa ee aqoonta daran ee cilmigoodu uu yaryahay inay soo bambaxaan oo ay dhuuntaan oy dhex galaan ay bimacnaa dhex dabaashaan waxayna waxa weeye wanaajinahayn oo cilmi iyo macrifo ayna ulahayn oo ah waxa weeye ummadda hoggaaminteeda iyo inay diinta islaamka ka fudwoodaan ay wax ka sheegaan in waxa weeye arrinkaas calaamadaha akhrizamaanka uu ka mid yahay in dadka wax magaratada ah ay waxa weeye arrimihii guud ee masiiriga ah ee ummadda ay waxa weeye ka warramayaan oo diinta ilaahay subxaanahu watacaala qaar ka mid ay waxa weeye faragelinayaan oo ay waxa weeye wax ka sheegayaan axaadiis badan ayaa rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam uu ku tilmaamay wax ka mid ayaa waxa weeyaanu ka soo qaadanayn qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala fi صaxiixih xadaثana ismaaciil ibn abi uweys qaala xadaثana malik qaala xadaثana hishaam ibn curwa can abihi can cabdillaahi ibn camr ibn اlcaas qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi waalihi wasalam in allaha laa yaqbid alcilma intizaacan yantazichu min alcibaad walakin yaqbid alcilma biqabdi alculamaa xata ida lam yubqi caaliman اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وأخرجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه xadiidka waxaa rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam uu ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmiga ma qabanayo siibitaan uu addoomaha dhexdooda ka siibayo laakiin cilmiga wuxuu ku qabanayaa inuu culimada qabto walaakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa xataa idaa lam yubqi caaliman marka uuna ilaahay caalim reebin lam yubqi aylaahu caalima riwaayad kale xataa idaa lam yabqa caalimun marka uuna caalim hadhin cilmi iyo aqoon xeel dheer u leh shareecada islaamka oo raasik cilmiga ku ah waxay samaysanayaan dadku ru'uusan juhaala dad madax madaxyo waaweyn ah oo wax magarato ah oo juhaal ah fasu'iluu waxbaa la weydiinaya faaftaw bigayri cilmin cilmi la'aan ayaa diinta islaamka waxay kaga sheegayaan fadalluu way lumayaan oo xaqii way garab marayaan wa adalluu waxna way luminayaan xadiidkaas waa xadiis waxa weeye cadiimun jiddan aad iyo aad waxa weeye u weyn waxaa xadiidkaa la fiirinaya una yahay calaman min aclaami nubuwa rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam nebinimadiisa shay kutusaya waayo shaygaa rasuulkuu ka waramay sala allahu alayhi waalihi wasalam oo ah inay culummadu tegayaan oo dadka juhaashii meeshii culummadu ay fadhiisanayaan sidaa uu rasuulku u sheegay ayaa waxa weeye u dhacay marka waa calamun min aclaami nubuwa hada alxadiid xadiidkaas fawaa'id badan ayaa waxa weeye ku sugan wax ka mida ayaanu ka tilmaamayna faa'idada ugu horaysa ee xadiidkan aanu ka qaadanayna waxa weeye fadlu lcilmi waalculamaa fadliga cilmiga iyo culimmadu ay leeyihiin way ku caddahay xadiidka waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya alxasu calaa dalab alcilm boorin dadka lagu boorinayo cilmiga inay bartaan waayo siibitaanka cilmigu mar haddii uu yahay waxa weeye culimmada oo tegaya oo ilaahay subxaanahu watacaala woofsanayo taasi waxay siayna taasi u dhicin in waxa weeye cilmiga la barto oo culummada waxa weeye cilmiga laga qaato ayaa ay keensanaysa waxaa fawaa'idda xadiidka ku sugan ka mida damu ljahli waaljuhaal jahliga dhaleecayn la dhaleecaynayo iyo dadka juhaasha ee waxmagaratada ah ee waxa weeye aqoonta iyo macrifada shareecada islaamka aanu lahayn ittakhada annaasu ru'uusan juhaala dad madax ah oo juhaal ah oon shareecadii aqoon u lahayn ayay yeelanaya waa dhaleecayn jahligii iyo waxa weeye juhaasa la dhaleecaynayo waxaa xadiidka sidaas oo kale laga qaadanaya ana alcilma sababu hidaayat الnaas wa ana aljahla sababu dalaali الnaasi wa halaakihi inuu cilmigu yahay sababka sababta waxa weeye dadku ay ku hanuunsanayaan dariiqa xaqa ah jahliguna inuu yahay sababta waxa weeye dadku ay ku lumayaan ee waxa weeye halaagaysa fasuiluu faaftaw bigayri cilmin fadalluu waadalluu bimacnaa culimadii waxa weeye dadka hanuunka u ahayd ee xaqa caddaynayay ee kitaab iyo sunnada waxa weeye ku hogaaminayay marka kuwaa la waayo ee dadaan macrifiyi aqoon lahayn meeshoodii ay yimaadaan waxaa ka dhalanaysa yaa rasuulku lehi sala allahu calayhi waalihi wasalam marka kuwa waxa la weydiiyo ee waxa weeye loo noqdo in iyakuna ay lumaan dadkiina waxa weeye ay lumiyaan waxaa xadiidka laga qaadanaya sida alxaafid ibn xajar raximah llah uu leeyahay wa fiihi ana alfatwa hiya ri'aasat alxaqiiqiyi waxaa laga qaadanaya fatwadu dadka waxa weeye loo fadwoonayo ee diinta islaamka waxa weeye wax looga sheegayo inay tahay madaxtinimada dhabta ah sidaana xadiidka waa laga qaadanaya waayo marka waxa weeye madaxtinimadii culimada la waayo dadki sidii waxa weeye arrinkoodu ku sugnaa maayo madax la-aan laakiin dad bay samaysanayaan culimo waxa weeye ay moodayaan oo meeshii culimmada ay fadhiisanayaan laakiin waxa weeye aan ahayn waxaa sidaas oo kale xadiidka laga qaadanaya damu man yuqdimu cala alfatwa bigayri cilm dhaleecayn la dhaleecaynayo qofka waxa weeye ku soo dhiiranaya fadwada inuu diinta waxa weeye wax ka sheego oo waxa weeye uu ka fadwoodo cilmi iyo aqoon isagoo waxa weeye aanu lahayn taana waciid daran ayaa waxa weeye ku soo arooray oo kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam bal ilaahay subxaanahu watacaala qofku alqawla cala allahi bigayri cilm inuu ka yidhaaho shirkiga ayaa waxa weeye lala xidhiidhiyey khatarta waxa weeye uu leeyahay waa qariinu shirk ilaahay subxaanahu watacaala usuulu lmuxaramaat markuu tiriyey waxyaabihii muxaramaadka usuushoodii markii la tiriyey waxa waxa weeye xaggii dambe lagaga cadfay ee shirkigii la sheegay xataa wa an taquluu cala allahi ma laa taclamuun marka halistiisu waxa weeye waa aad iyo aad aya ay khatar u tahay waxaa xadiidka sidaas oo kale laga qaadanaya altaxdiiru min tarciisi iljahala digitaan waxa weeye laga digayo dadka jahalada ah ee waxa weeye aqoonta aan islaamka ulahayn een diinta waxa weeye macrifada iyo cilmiga sugan ee raasik ee ballaaran aanu lahayn in madax waxa weeye laga dhigto taana waxa weeye xadiidku waa uu ka digay waayo muxuu yihi xatى إida lam yubqi caalima اtakada الnaasu ru'uusa juhaala marka ma alى sabiili اmadxi baa loo sheegay mise alى sabiili dami waxaa loo sheegaya alى sabiili dam dhaleecayn waxa weeye la dhaleecaynayo dadka madaxda waxa weeye laga dhiganayo ee haddana waxa weeye juhaasha ee wax ma aan garanahayn ee aqoontoodu waxa weeye aad iyo aad ay u yar tahay waxaa fawaa'idda xadiidka laga qaadanayo ka mid a damu اliftaai biray dhaleecayn la dhaleecaynayo ra'yiga waxa weeye in lagu fadwoodo in qofku ra'yigiisa mujaradkee maxdiga uu fadwoodo oo uu wax ku sheego dhaleecayn la dhaleecaynayo oo waxa weeye laga digayona xadiidka waa laga qaadanaya waxaa soo aroortay riwaaya cinda alimaam albukhaari waxa weeye fayuftuuna bira'yihi waxay fadwoonayaanay dadka wax ugu sheegayaan marka wax la weydiiyo ra'yigooda iyo iyaka waxa weeye siday ula eeg tahay amba sida waxa weeye ay la tahay waxaa xadiidka laga faa'iidaysanaya oo waxa weeye laga qaadanaya ana alinxiraafa walfasaada laa yaأti calى اlummati min min jihati اlculamaءi الraasikiin inxiraafka la leexsamayo ee waxa weeye dariiqii toosnaa laga leexsamayo iyo fasahaaditaanku inuuna ummadda kaga imanahayn xagga culummada raasikiinta ah ee cilmiga waxa weeye ku raasikhay bal waxa waxa weeye fasaadku iyo inxiraafku ummadda uu kaga imanaya dadkaa waxa weeye juhaasha ah ee rasuulka xadiidka uu ku tilmaamay ee naftooda dejinaya meeshii culummada dhigaya marka culummadu ay yaraadaan amba waxa weeye ay tagaanba waayo waxaa xadiidka rasuulku leeyahay xataa idaa lam yabqa caalimun itakada annaasu ru'uusa juhaala waxaa ka dambaysa fadalluu wa adalluu bimacnaa culimmadii waxa weeye marka la waayo ee dad kale meeshoodii la soo dejiyo kuwaasaa waxa weeye dadkii dariiqii toosnaa ka habaabinaya oo waxa weeye ka leexinaya marka inxiraafku iyo dariiqa toosan oo waxa weeye laga leexsamaa in ummadda xagga culimmadeeda uuna kaga imanayn raasikiinta ee cilmiga fahansan ee waxa weeye dadka cilmigoodu uu kooban yahay ambaan macrifadaba lahayn ee jahliga ku sifaysan ee meeshii culimada fadhiisanaya ee mansibkoodii qabanaya in kuwa ummadda fasahaadku xaggooda uu kaga imanayana xadiidka waa laga qaadanaya waana ku cadya bilmanduuq ayaa waxa weeye u ku tusaya waxa uu alimaam adurduushi raximahullah u caqdiyey oo uu ku sheegay kitaabkiisa alxawaadisu walbidac la ydhaah fasal oo ciwaan uga dhigay bayaanu lwajhi aladi yadkulu minhu alfasaadu calaa caamati almuslimiin caddaynta la caddaynayo dhinaca fasahaadku ummadda muslimiinta uu kaga imanayo waxa ugu soo horraysiiyey xadiidkan hadda un akriyeynin dabeetana wuxuu yidhi imaamkaas fatadabber hada alxadiid xadiidkan u fiirta ayuu yidhi fainahu yadullu calaa annahu laa yu'ta annaasu qad min qibali culamaa'ihim waxaa xadiidkani uu kutusaya inaan ummadda marnaba lagaga imanahayn xagga culimmadooda oon fasahaadku iyo shayga waxa weeye dariiqii toosnaa ka luminaya dhibaatadu iyo mafsadadu ay ku jirtaa inuuna xaggii culamada kaga imanahayn ayaa xadiidku tilmaamaya wa inamaa yu'tawna min qibali annahu idaa maata culamaa'uhu waxaa lagaga imanaya dhinaca marka culummada ay dhintaan aftaa man laysa bicaalimin waxaa wax sheegaya cid aan caalim ahayn oon cilmi lahayn fa yu'ta annaasu min qibalihi dabeetna dadka xaggiisa ayaa lagaga imanaya oo waxaan diin ahayn ayaa waxa weeye diin uga dhigay oo dadkii waxa weeye uu sheegay dabeetana sidaasaa waxa weeye dadka ay ku lumayaan oo dariiqii waxa weye mustaqiimka ay kaga leexsanayaan fawaaiddaasoo dhan xadiidka waa laga qaadanaya markaa qofka muslimka ah waa inuu arrimaha ogaado oo waxa weeye uu u bandhigo weliba waxa dareeraya fi saaxati alislaamiya ee waxa weeye ka socda mar hadduu rasuulku sala allahu alayhi waaalih wasalam uu leeyahay ummadda baadidu kaga imanayso xagga culimmada culimmada waaweyn ee raasikiinta ah bal waxay kaga imanaysa dad aan culimo ahayn in meeshii culimmada waxa weeye la dejiyo oo dabeetana dadka sida ay ku lumiyaan bilaahi calayka waxaad u fiirsataa waxa weeye saaxat alislaamiya waxa de socda ee waxa weeye fasahaad ah ee inxiraaf ah ee ah aaraashaad ah oo aada waxa weeye u fog waxaad ku caddaan doonta aaraada noocaas oo kalea iyo waxyaabaha waxa weeye ummadda fasahaadka u sababaya iyo waxyaabaha ummadda dariiqa toosan ka leexinaya iyo waxyaabaha ummadda dhibaatooyinka iyo mafaasidda usoo jiidaya dadkay ka soo fulaysa inay yihiin dad waxa weeye juhaal ah oo mutasadiriin ah oo booskii culammada isa soo dhigaya oo waxa weeye isa soo hormarinaya oo xidhanaya waxa weeye dharkii culummada laakiin xaqiiqa ahaantii waxa weeye aan ka mid ahayn ayaad waxa weeye aad fahmi doonta ma heli kartid caalim raasikh ah oo culimmada waaweyn ee ummadda muslimiinta ka mid ah ee cilmiga ku raasikhay oo waxyaabaha waxa weeye ummadda dhibaatadii iyo fasaadka usoo jiidaya fadwoonaya oo waxa weeye ku tegaya oo sheegaya bal waxa arrinkaasi waxa weeye uu ka soo fulaya dadka waxa weeye wax magaratada ah ee ruwaybidada ah ee waxa weeye maangaabka ah iyo waxa weeye kuwa ciddii qallidanaysa ee dabagelaysa waxa weeye raacaysa waxaaba laga yaabaa in dadka noocaas oo kale ah aada aragto iyakoo waxa weeye yaraynaya ahmiyadda ay leedahay marjiciyat alculamaa marjiciyadda culammada in loo noqdo oo masaa-isha waxa weeye loo celiyo iyakoo fududaynaya ayaaba laga yaabaa waxa weeye qaar ka mida inaad aragto oo masaa-isha marka aqwaasha culammada lagu soo guuriyo ee culammada waaweyn ee muslimiintu siday ka yidhaaheen la sheego odhanaya waxa weeye maaha ma cilmigu ma waxa weeye in aqwaasha culammada bimacnaa lasoo guuriyo amba maraajic fara badan la sheego taa ayaaba waxa weye laga yaabaa inaad waxa weye aragto markaa ma habboona qofka noocaas oo kale ah in la daymoodo waayo waxa weeye waa qof ruwaybido ah oo waxa weeye maankiisa uu gaaban yahay oo jahli waxa weeye ku fifaysan waa kuwa xadiidka rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiidka uu ku tilmaamayo xadiidka labaad waxaa soo saaray alimaamu albukhaariy wa muslim min xadiisi anas bin malik qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalih wasalam wuxuu rasuulku yidhi ina min ashraabi saaca calaamadahan ba astaamaha saacadda waxaa ka mid a yowma qiyaamuhu markuu dhacayo an yurfaca alcilmu in cilmiga la kor yeelo riwaadaha qaarkood waxay tilmaamayaan an yaqila alcilmu in cilmigu uu yaraado bukhaari bay ku soo arooreen waxaa riwaadaha waxa weeye markaa an yaqila alcilmu bimacnaa cilmigi inuu yaraado wayahbut aljahlu jahliguna uu sugnaado riwaayada qaarkood waxay tilmaamayaan wayadhar aljahlu jaahilnimadii iyo waxa weeye cilmi yaraanta iyo aqoon daridii diinta loolaha ay waxa weeye soo muuqato riwaayad muslim uu soo saarayo waxay odhanaysaa wayubasu aljahlu jaahilnimada la fidiyo oo waxa weeye la faafiyo ina min ashraabi saaca waxaa calaamadaha saacadda ka mida an yurfaca alcilm in waxa weeye cilmiga la rafciyo oo la kor yeelo amba uu yaraadaba sida riwaayadda kale ay tilmaamayso tanun bay fasiraysa wayahbut aljahlu jaahilnimadu ay sugnaato riwaayadda kalena wayadhara uu soo ifbaxo muslim baa soo saaray riwaayaadka riwaayadda kale waxay tilmaamaysaa wayubasu la faafiyo wayushrab alkhamru khamriga la cabo wayadhar azina zinaduna waxa weeye ay haalib noqotoy soo ifbaxday muuqato waxa xadiidkaasi isna uu ka soo aroray min xadiidi abu hurayra cinda albukhaari wakayri xadiidkan labaad waxaa ku sugan caalamun min aclaami nubuwa waayo arrimaha rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam uu ku tilmaamay inay ka mid tahay min ashraadi saaca dhammaanteed way dhacday sidaa rasuulku u tilmaamay dadkii juhaash ahaa way bateen ee aqoontoodu waxa weeye ay yaray ee waxa weeye mutacaalimiinta ahaa iska dhigaya inay wax garanayaan ismuujinayey inay cilmi leeyihiin laakiin aan lahayn culammadii raasikiinta ahana waxa weeye way yaraaday khamriga cabitaankiisi waxa weeye wuu faafay zinadiina waxa weeye way faaftay faallahu lmustacaan xadiidka saddexaad aanu tilmaamayno waxaa soo saaray alimaamu albukhaariyu raximah llah fii صaxiixihi min xadiisi abi hurayra radi allahu canh ana acraabiya jaءa ilى الnabiyi salى اllahu alayhi waalihi wasalam nin reer miyiya ayaa rasuulka u yimi faqaala waxa uu rasuulkii ku yidhi mata saaca saacaddu goormay dhacay famada rasuulu fii xadiisi rasuulku saxaabadiisu u warramayo xadiidkii waxa weeye ayuu iska sii watay intii hore umuu jawaabin dabeetana warkii hore rasuulku wade markuu dhameeyey ayaa wuxuu yihi ayna saa'il kii wax weydiinayey mey faqaala ha ana ya rasuul allah way kan buu yihi rasuulkii ilaahayow wuxuu rasuulku yidhi dabeete sala allahu alayhi waalihi wasalam faidaa duyicat alamaana faintadir saaca amaanada marka la dayaco saacadda sug calaamadeeda wa taas waxaa dabeete acraabigu rasuulka ku yidhi kayfa idaacatuha sidee loo dayacaya amaanada wuxuu rasuulku yidhi idaa wusida alamru ilaa gayri ahlihi faintadir saaca arrinka marka loo tiiriyo ehelkiisii cid aan ahayn saacadda sug amaanada dayicitaankeedu waa taas arrinkaas oo ah waxa weeye hogaaminta dadka muslimiinta la hogaaminayo amba waxa weeye hogaanka xagga xukunka ha noqdo amba hogaanka waxa weeye xagga cilmiga ha noqdo waayo ululamr adiicu llaha wa adiicu rasuula wa ulilamri minkum waxa weye waa alxukaamu walculamaa waa xukaamta muslimiinta iyo waxa weeye culamada marka amarkaa marka la waxa weeye cid aan ehel u ahayn waxa weeye loo tiiriyo saacadda sug bal hadda waxa weeye maanta axwaasha muslimiinta fiir min jihati alxukm xagga xukunka ka fiir dad ehel u ah dadka hogaaminaya miyey min jihati waxa weeye dad badan oo diinta islaamka wax ka sheegaya on aqoon iyo macrifo iyo cilmi raasikhaan ulahayn min ahli اlamri waxa weeye miyey sadaqta ya rasuula allahi wabarasta run buu sheegay rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam idaa wusida alamru ilaa gayri ahlihi faintadir saaca arrinka marka loo tiiriyo cid aan ehel u ahayn saacadda sugbuu ninkii ku yidhi wuxuu leeyahay alxaafid ibn xajar raximah llahu tacaala fi lfatxi mujaladka koowaad boqol iyo sagaal iyo sideetan wa munaasabatu hada almatni likitaab alcilm alimaamu albukhaari xadiiskan wuxuu ku sheegay kitaab alcilm marka wuxuu leeyahy ibn xajar xagga uga munaasibiye uga habboon yahay xadiidkani kitaabka cilmiga waxa weeye ana isnaad alamri ilaa gayri ahlihi u tiirinta arrinka loo tiirinayo ciddaan ehelka u ahayn inamaa yakunu cinda galabati aljahli wa rafci alcilm waxa taasu ay dhacaysa marka jahliguna uu gaalib noqdo cilmigana la hafiyo markaasaa arrinka muslimiinta dad aan ehel u ahayn waxa weeye loo tiirinayo wa dalika min jumlati alashraar taasna calaamadaha saacadda ayaa waxa weeye ay ka mid tahay wa muqtadaahu xadiidku wuxuu keensanayaa bu yihi ana alcilma maadaama qaa'iman cilmigu intuu joogo fa fi lamri fusx arrinku wuu ballaadhay dadka muslimiintii khayr ayay ku sugan yihiin inta waxa weeye cilmiguu joogo oo waxa weeye culummada waaweyn ee raasikiinta ah ee shareecada islaamka fahansan ee maqaasida shareecada islaamka ay leeda garanaya waxa weeye waxu sheegayaan wa kaana almusanifa ashaara ilaa ana alcilma inamaa yu'khad can ilakaabir waxaad moodaa bu leeyahay musanifka waa alimaamu albukhaari inuu tilmaamayo cilmiga in laga qaato un culimada waaweyn talmiixan isagoo ishaaraya waa bukhaariye lima ruwiya can abi umaya xadiidka laga soo wariyey abu umaya l ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam qaala rasuulku wuxuu yihi min ashraabi saaca an yultamasa alcilmu cinda alasaar ashraabda saacada waxaa ka mid ah in cilmiga laga waxa weeye doondoono oo laga raadiyo dadka waxa weeye yaryar agtooda bimacnaa culimmadii waaweyneyd inta waxa weeye laga jeesto oo waxa weeye cilmiga laga qaadan waayo oo fataawadoodii waxa weeye la qaadan waayo oo umuurtii waxa weeye loola noqon waayo in dad waxa weeye yaryar oo xaggii cilmiga ku yar oo rubbamaa laga yaabo xaggii da'dana inay ku yar yihiin in waxa weeye cilmiga loo doonto taasana ashraabda saacada ka mid ayaa rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam li uu dhammaaday hadalkii alxaafid ibn xajar waxaa xadiis kale ku soo arooray albarakatu maca akaabiru barakadu iyo khayrku wuxuu la jiraa kuwiina waaweyn salafku way fasireen axaadiistaa waxa weeye lagu dhaleecaynaya dadka yaryar in wax laga qaato tafaasiir waxa weeye kala duduwan ayay ku fasireen oo ay ka mid tahay dadka ahlulbidaca inay yihiin een waxa weeye shareecada islaamka ku toosnayn een dariiqii nabiyullaahi maxamed sala allahu alayhi waaalihi wasalam aan haysan inay yihiin waxa weeye dadka cilmigoodu bimacnaa uu yar yahay een waxa weeye culamo ahayn raasikiin ah oo waxa weeye culamo waxa weeye aan ka bixin culummada ahlu sunnada fataawadooda qofkaa waxa weeye laguma yidhaaho sakiir wuu yari mar haddii waxa weeye culimmada waaweyn uu daba fadhiisanayo cilmiga iyo fataawada iyo masaa-isha waxa weeye sharciga ah oo ra'yigiisa isaguuna waxba waxa weeye ku miisaan ahayn qof yar waxa weeye lama yidhaaho bal waxaa la yidhaha waa weyn yahay walow da'diis ha yaraatabe qofkaan waxa weeye xaqa ku dhegin een dariiqada cul culimmada waaweyn ku dayaan ee ra'yigiisa iyo siday ula muuqato waxa weeye fuula kaasina wuu yar yahay wain kaana ibna miati sana boqol jirna ha noqdo ceradu madaxa waxa weeye mid ay caddayso ha noqdo mid yar oo waxa weeye sagiira ayaa uu noqonaya waxaad ogaataa ayuha alakh almuslim xadaasatu sin madinatun lisuu lfahmi walinxiraaf da'yaraantu inay waxa weeye meel loo malaynayo tahay oo sabab u noqon karta in qofka fahankiisu waxa weeye qaldamo oo inxiraafo oo sidii saxda ahayd waxa weeye uu ka leexsamo liajli dalik waa in waxa weeye qofka yar ee shaabka ah uu laazimo culummada waaweyn waxa weeye uu ku dheganaado culamaai ahli sunnati waljamaca gaar ahaana waktigan waxa weeye aanu nool nahay oo waxa weeye zamaanu lfitan ah wakti fitankii iyo imtixaanaadkii waxa weeye ay bateen iyo aaraada waxa weeye kala duduwan ee mutashacibka ah culamaau sunna ilzam waxa weeye biqarzihi fainahum alqawm laa yasqى bihim jaliisuhum qofka dariiqadooda maraa waxa weeye bimacnaa guuldaro ku dhici mayso kaalimaam alalbani raximah اllah walimaam ibn lbaz walimaam maxamed ibn salix alcusaymiin walimaam salix alfawzan walimaam cabdilcaziz ali sheikh muftiga waxa weeye hadda xaaligaa alimaam cabdilmuxsin alcabaad alimaam alwaadici waman jaraa majraahum iyo culimmada waxa weeye wixii lamid ah culimmada waaweyn daa'iman ku dayo dariiqooda mar waa culimmada waxa weeye iskaga bimacnaa looga markhaati kacay cilmiga iyo dariiqa saxa iyo manhajka saxiixa waxa weeye ay mareen waa culimmada waxa weeye shareicada islaamka waxba aan ku soo darin waxna aan ka dhimin ee dariiqa saxiixa a maray ee mid kastaaba waxa weeye ka kale uga markhaati kacay dariiq wanaag iyo inay dariiqatu ahlisunna waljamaca ku socdaan wax kastoo maskaxdaada kusoo dhaca aqwaashooda iyo fataawadooda waxa weeye ku miisaan ha degdegin cid kalena waxa weeye ha fiirinin oo bimacnaa aan la humin culimo saxa inay yihiin amba dariiqii culimmada ay hayaan amba waxa weeye cilmi raasiq aan lahayn waxaad walaala ka digtoonaataa ansaaf alculamaa waxa weeye bad bad caalimka ka digtoonow amba haddaad doonto waxaad tidhaha fiqi duuraha ka digtoonow amba baydgaabka digtoono dadka ahlu taxamuska ah laablakaca ee xamaasadda waxa weeye ay iska wado kuwa iska ilaali waayo cilmiga jahliga ayaa waxa weeye ay uga dhow yihi iska ilaali in fataawadooda aad ka hormariso waxyaabaha waxa weeye iyaku ay ku hadaaqayaan inaad ku hormariso fataawada culimada ee waxa weeye waaweyn iska ilaali waayo taas waata rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiidkan uu ku tilmaamayo inay tahay ummadda waxa halaagaya ummadda waxa u sababaya cadowgu inuu ku sallidmo oo waxa weeye cadowgu weerar ku soo qaado dadka noocaasa dariiqooda ayaa lagaga imanaya waxaad u fiirsataa dadka waxa weeye ahlu tafjiirka ah ee waxa weeye meel kasta in la qarxiyo aaminsan een waddan gaal iyo waddan muslimka la eegahayn een waxa weeye ciday wax ku qarxinayaan aan fiirinahayn dumar caruur oday muslim gaal ee meesha waxa weeye cidda aan ayid ahaynba waxa weeye waxa qarxaya dhigaya bal mafaasida waxa weye islaamka ay usoo jiidaan fiir sida waxa weeye suuradii islaamka ee quruxda badneyd ee naasica ahayd ee lasoo waxa weeye higanayey ay u fool xumeeyeen ee islaamkii waxa weeye bahal waxshi ah oo waxa weeye caruurta laaya ay uga dhigeen waxa weeye jihaadka soo kamay horeyn islaamka in dadka loogu baaqo bal haddii waxa weeye dacwadii gaalada kusii horeysada ay tahay inuu islaamku yahay waxa weeye libaax bimacnaa garba duuban oo waxa weeye caruurta iyo dumarka uur kale cuna ka war oo wax ku qarxiya suuradii wanaagsa wanaagsanayd ee islaamku u lahaa ay xagee bay tegaysa bal fasaadka waxa weeye dadka fiqiduurayaasha ah ay waxa weye dadka muslimiinta ay usoo jiideen bilahi caleyh kasiir xadiidka afraad ee waxa weye aanu tilmaamayna waxa uu yahay xadiid alimaam axmed raximah llahu tacaala fii musnadi uu kusoo saaray min طariiqi maxamed ibn isxaaq can cabdillahi bni dinaar maxamed ibn isxaaq waa mudalis wuuna cancaneeyey laakin qad sharaxa bitaxdiidi cinda abi bakr اbazaar kaba fi kashf asar can cabdillahi bni dinaar qaala samictu anas ibn malik qaala samictu rasuul اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam yaquul bayna yaday saacati siniin khadaca saacadda waxaa ka horeeya sanado khiyaamadu iyo khidaacu uu badan yahay macaani kala duduwan baa lagu fasiray laakiin waxaa ugu ballaadhan macnaha loogu fasiray sanado waxa weeye sharkooduna uu badanayo khayrkooduna waxa weeye uu yar yahay rasuulku wuu tilmaamay sanadadaas sifaadka waxa weeye dadka ku noole ay leeyihiin wuxuu yukadabu fiiha saadiq wayusadaqu fiiha alkaadib wayukhawanu fiiha alaniin wayu'tamanu fiiha alkhaa'ib wuxuu rasuulku yihi sanadada khadaacada ah qofkii runsheegaha ahaa been baa loo tiirinaya oo waa beenaale ayaa la odhanaya kii beenaalaha ahaana waa la rumaysanaya kii ammaane xajiska ahaana khiyaamo ayaa loo tiirinaya kii khaa'inka ahaana waa la aaminaya oo ammaane xajis weeye ayaa la odhanaya arrimihii gedigoodiba waxa wey way isbedelaya bilcagsi ayay ku soconaya kii waxa weeye fiicnaana qof xun baa waxa weeye laga dhigaya kii xumaana waxa weye qof fiican ayaa laga dhigaya wayatakallamu fiiha aruwaybida waa xadiidkii waxa weeye muxaadarada ciwaankeedu ahaa waxaa hadlaya ruwaybidada waa kale wayantiqu waxaa dhawaaqaya ayaa waxa weeye ku soo aroortay wayatakallamu fiiha ruwaybida sanadadaa dhexdooda waxaa ka mid a inay ruwaybidadu hadasho qiila waman ruwaybida oo ruwaybidadu waa maxay baa lihi rasuulki ilaaho qaala wuxuu yihi alfuwaysiqu yatakallamu fii amri alcaam qofkii faasiqa ahaa ayaa dantii guud ee dadka muslimiinta ka hadlaya oo doonaya waxa weeye taladiisu in waxa weeye ar bimacnaa in waxa weeye ra'yigiisa danta guud ee muslimiinta waxa weeye lagu shargooyo ay ku socoto xadiidkaa sanadkiisu waa xasan alimaam alwaadiciyu raximah llah fi saxiixi muslim mima laysa fi saxiix uu ku tasixinaya wuxuu rasuulku yihi wayatakallamu fiiha ruwaybida ruwaybidada ayaa hadli doonta ruwaybidadu maaxay waxaa fayruzabadi fi lqaamuus almuxiib uu ku odhanaya alruwaybida tafsiir raabida bidaad ruwaybida waa raabida oo waxa weye la tafsiiriyey wa huwa arajulu taafih waa ninka liita ay alxaqiir waxa weeye xaqiran taatiha waxaa waxa weye culamada qaarkood odhanayaan ahlu luga waa waxa weeye alxaqiir alkhasiis waa qofka xaqiirka ee khasiiska ah aad u hooseeyo aad u liito weeye qofkaasi waa khasiiskoo ma maqashaan waa kelmad carabiya dee waa qofka hooseeya ee aad u liita wuxuu yihi qofka noocaasa yandiqu fii amri alcaam weliba maxaa usii raacaa arrinkii dantii guud ee dadka ayaa waxa weeye uu ka hadlay waa qof liita hooseeya maangaab ah maca daalika dantii ummadda ee caamka ahayd ayaa waxa weeye uu ka hadlay oo uu doonaya in waxa weeye u taliyo isagu waa tafsiirka nebigu sala allahu alayhi waaalih wasalam kelmadda uu ku fasiray buu yihi saaxibu qaamuus waxau leeyahay alimaam alxaafid ibnu rajab raximah llah fi jaamic culuumi walxikam marka waxa weeye dadka muslimiinta kuwa boqorada u ah ee madaxda u ah xaaladoodu sidaa ay noqoto umuurta waxa weeye axwaashu way cakismaysa arrimuhu waxa weye way isbedelaya dabeetana kii beenaalaha ayaa waxa weeye runsheege noqonaya kii waxa weeyaan sheegahaana beenaale ayuu noqonaya kii khaayinka ahaa ayaa la aaminaya kii amiinka ahaana khaain ayaa laga dhigaya wuxuu yihi watakallama aljaahil kii jaahilka ah ayaa hadlaya wasakata alcaalim caalimkiina wuu aamusaya aw cudima bilkuliya amba waa la waahayaaba marka arrimaha muslimiintu sida ay isu bedelaan waxa weeye dadkii ugu liitay dadka ayaa bimacnaa wax kasta faragelinaya ummaddii wanaagsanaydna ee ahlulcilmi walmacrif ahayd amba waxa weeye waa la waayaaba amba way iska aamusayaan wuxuu sheekhu yidhi wahada kulluhu min inqilaabi alxaqaa'iqi fi aakhiri zaman wa incajaasi lumuur arrimahan dhammaantood waxa weeye xaqaa'iqdii oo aakhiri zamaanka isbedelaya iyo arrimihii oo waxa weeye cakismaya oo sidii waxa weeye saxda ahayd mooyaane si kale u dhigmaya sadaqa raximahu llah xadiidkaa rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam uu waxa weeye calaamadaha saacadda waxa weye hortoordhacayo uu ku tilmaamayo waa shay waxa weeye gacanta amba farta aynu ku taabanayno oo waxa weeye aanu wada dareemi karno marka la fiiriyo waxa weeye ummadda muslimiinta dadka doonaya inay hogaamiyaan si guud ahaan kuwa waxa weeye doonaya inay diinta wax ka sheegaan qaar badan oo waxa weeye kamid ah wasfiga noocaas oo kale ah ee rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam uu tilmaamay ayaa waxa weeye ku dhawoobaya qaar badan ayaa waxa weeye way iska hadlayaan waxaa laga yaabaa diinta inay waxa weeye iska dhex galaan iyakoo xaaladan ku sugan tusaaleyaasheeduna waxa weeye uu badan yahay gaar ahaana wadamada amba bilaadka cilmigu iyo macrifadu iyo aqoontu waxa weye ay ku yar tahay xadiidka shanaad in doonayo axaadiista rasuulkeena waxa weeye ka ugu dambeeye ka dhigo waa xadiid alimaam ibn maaja uu soo saaray min xadiisi anas ibn malik qaala qiila ya rasuul allah mataa natruku alamra bilmacruufi wannahyi can ilmunkar rasuulkii ilaah oo goormanu ka tagnaa inaanu wanaagana is amarno xumaantana waxa weeye aanu isku diidno waa su-aal qaala wuxuu yihi idaa dahara fiikum maa dahara fi lumami qablakum marka waxa weeye ay idinka soo isbaxaan ummadihii hore wixii ka soo isbaxay markaasaad ka tegaysaan alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar oo qof kastaaba naftiisa waxa weye ku gaabsanayo iyo wax uu garanayo qulnaa ya rasuul allah wama dahara fi lumami qablana oo ummadihii naga horreeya maxaa ka soo isbaxay maxaa ka soo daahiray qaala wuxuu yihi bal hadda u fiirso jawaabta rasuulka sala allahu alayhi waalihi wasalam almulku fii sigaarikum waa marka waxa weeye boqortinimadii amba waxa weeye ri'aasadii iyo maamulitaankii kuwiina yaryar uu isugu soo biyo shubmo ee dadkii waxa weeye yaryaraa yaryaraanta xagga da-duna moodi ma aha taas waa qofka waxa weeye u yar cilmi iyo caqli iyo diin ahaanba u yar kaasaa sakiir ah milkigii dadkii waxa weeye ku yaryaraa marka uu qabto waalfaaxishatu fii kibaarikum faaxishadii iyo xumaantiina dadkiinii waaweynaa ee odayaasha ah bimacnaa dadka da-da waaweyn ahaa ay ka soo isbaxday faaxishadii baaba kuwii waaweynaa kubarada ay la imanayeen xumaanta waalcilmu fii radaalatikum cilmiguna uu ku dambeeyo dadka waxa weeye hooseeya ee liita markaa ayaa waxa weye alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar aad ka tegeysa waxa uu leeyahay zayd oo axad ruwaad xadiidkaa kuwa soo warinaya ka mid a tafsiru macnaa qowli nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam fasiritaanku leeyahy hadalka rasuulku leeyahy waalcilmu fii radaalatikum cilmigu marka waxa weeye kuwiina xunxun uu ku dambeeyo radaalatu shayi arda'uhu shay wax radaaladiisu waa waxa ugu liitay ugu xun baa la yidha wuxuu yidhi raawiga xadiidka warinaya macnaheed hadalkaa waxa weye marka cilmigu dadka xunxun uu noqdo waxaa loo jeedaa ida kaana alcilmu fi lfusaaq marka cilmigu waxa weye dadka fusaaqda ah uu dib ugu noqdo oo cilmigii sharciga ahaa kuwii siday ayaaba waxa weeye fusaaqa oo cilmigii waxa weeye dad aan ku toosnayn ayaa waxa weeye wax ka sheegaya oo diintii islaamku waxaa soo faragelinaya dad waxa weeye fisq iyo fujuur saaxiib ah saasaa rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam waxa weye tilmaamaya ujeeddada marka xadiidka bimacnaa laga leeyahy waxa weye dad fusaaq ah oo min ahli lcilmi almacruufiina bilcilmi wasalaax dadkii ku aanbaxay cilmiga iyo salaaxa aan ka mid ahayn ayaa waxay usoo banbaxayaan fadwadii inay waxa weeye fadwadaanay diinta dadka u sheegaan ay axkaamta nawaasisheed soo degaysa wax uga sheegaan iyo tadriiskii xataa inay yidhahan dadkii un diintii barayn waana dad fusaaqa bal musiibada ka war intay la eg cilmi iyo diin ayuu doonaya inuu ka hadlo wa huwa waxa weeye faasiq diintuna waa amru lcaam nunagu waybidada rasuulku sheegay sala allahu alayhi waalihi wasalam ahayn alfuwaysiq yatakalamu fi amri lcaam maca dalika wuxuu soo banbaxayaa inuu masaa'il cilmiya oo sharciya oo culimo waaweyni waxa weeye ay ka hadashay uu ka hadlo amba uu wax ka sheego miyaana ahayn sidii hore waxa weeye ninkii shaacirka u lahaa tasadara litadriisi kullu muhawisin balidin tasanaa bilfaqihi lmudarisi faxuqa liahli اlcilmi an yatamahaluu bibeytin qadiimin shaaca fi kuli majlisi laqad hazulat xatى badaa min huzaaliha kulaaha waxataa saamaha kulu muflisi qof aan waxa weye ahlulcilmi aan ka mid ahayn oon waxa weeye min dulaab alcilmi aan waxa weeye ka mid ahayn cilmiga waxa weye ku mashquule waxa weye dabagala berashadiisa waxa weye dadka udhiga bal waxa weeye rubama inuu ka mid yahay min asxaabi alqanawaati alfadaa'iyati wasinima dadka waxa weye qanawaadka fadaa'iga ee fuxshi iyo waxa weye xumaantu ay ka socoto iyo siinimaha waxa weeye dadka dul ictikaadsan uu yahay ee waxa weeye xumaanta ka daawada oo haddana waxa weeye usoo banbaxaya tadriis in dadkii muslimiinta waxa weye wax u sheego amba inuu waxa weye muxaadaro galo oo bimacnaa masaa'il sharciya waxa weye u ka hadlo ya hada maadaa bicushika fadruji qofka noocaas oo kale culimadeedu waxay ka odhan jireen fadac canka alkitaabata lasta ahlan laha walow sawadta wajhaka bilmidaaj iskaga tag kitaabada iyo masaa'ilsan inaad ka hadasho amba ood wax ka qorto waayo ehlu ma tihid ya bariy alqawsi baryan laysa yuxsinuhu acti lqawsa libaariha dadka ehelka oo macrifadii aqoonta u leh ee waxa weeye uga tag waxaan dantaada ahayn adigu ha soo guda gel aslix nafsaka naftaada islaaxi exris calaa maa yanfacuka waxa ku anfacayo waxa weye ku dadaal sida rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam waxa weeye u leeyahay haddii kale qof faduuliya ayaad noqonaysa waayo qofka noocaas oo kale a ma aha in masaa'il cilmi oo sharciya waxa weeye uu ka hadlo sifadiisu sida ay tahay ee sifadii ahlulcilmiga aan lahayn in waxa weeye la weydiiyana ma aha waxaa la weydiinaya waxa weeye alqanawaat alfadaa'iya iyo sinimaha sinimaha waxyaabaha ka socda ayaa la weydiinaya ciyaaraha iyo alcaabta waxa weeye uu dul ictikaafsan yahay ayaa wax laga weydiinaya fariiqa ku guulaystay ayaa waxa weeye la weydiinaya majaalis ayuu waxa weye hamse jaar raqamten kuba uga ciyaaraya ayaa waxa weeye la weydiinaya lakin in masaaisha sharciga iyo diinta waxa weeye uu ka hadlo waa min acjab alcajaa'ib cish rajaban tara cajaban ninkii noolaada waxa weeye wax kasta u arki doona waxaa kasii layaab badan qof sifadiisu ay sidaasoo sifadii ahlulcilmiga aan lahayn cidda waxa weeye usoo fadhiisanaysa ee laakiin wax ka dhegaysanaysa oo maxaad wa yaabi doontaa soo kan isku soo eekaysiiye libaaskii culimmada waxa weeye soo xidhay ila waxaa laga yaaba marka waxa weeye meelaha siinimaha iyo waxa weeye fiidiyoyada uu tegayo uu isku eekaysiinaya yow yowga qolada la yidhaahay laakiin marka majliska cilmiga uu soo fadhiisanayo waxaa laga yaabaa in waxa weeye kamiiskii iyo cimaamadii uu soo qaato kitaab yarna intuu isku soo laabo uu jeebka soo geliyo kitaabku qaadashadiisa adaadaleeda maog haddaad arko qof kitaabka sidaas kugu laabaya iksil yadayka min labadaada gacmood ka maydh qof kitaabka isku laabaya haddaad aragto oo sida jaraa'idka u soo qaadanaya oon kitaabka uu siday cilmiga ka hadlayo waxa weeye aan tacdiiminahayn waxa weeye aan weyleynahayn waxba ha weydiin waxba ha weydiin haddaad wax weydiiso diintaadii waxa weye waa dayac marka qofkaa caamige waxa weeye laysku soo qurxiyey dee waxba la yaabi mayno waayo yaxsabuhu ljaahilu maa lam yaclama shaykan calaa kursiyihi mucamama jaahilku wuxuu moodayaa bimacnaa markuu isqurxintan iyo waxa weeye libaaskan uu arko sheekh waxa weeye caalima ayaa uu moodaya laakiin ma aha ee uu waxa weeye dadka ayuu doonaya inuu qaldo oo waxa weeye uu dariiqii toosnaa ka duwo oo waxa weeye uu lumiyo waa sheekadii dacwada iyo diig dacwgii waxa weeye diiga bimacnaa isku soo maleelaya bimacnaa iskaga soo dhigaya qofka waacidka ah ee waxa weeye doonaya inuu bimacnaa dadka u naseexeeyo o aamino ee diigga doonaya inuu cuno baraza taclabu yawman baraza taclabu yawman fii siyaabi alwaacidiina hadda fiiri baraza taclabu yawman fii siyaabi alwaacidiina ومشى في الناس يهدي ويسب الماكرين ويقول يا عباد الله توبوا ويقول يا عباد الله توبوا فهو كاف الطائبين واطلب الديك يؤذن للصلاة فينا فأتى الديك رسول من إمام الناسكين عرض الأمر عليه وهو وهو يرجو أن ي- وهو يرجو أن يلينا فأجاب الديك عذرا يا أضل المهتدين ضلق الثعلب عني عن جدود الأولين عن جدود الأولين أنهم قالوا قولا أنهم قالوا قولا أنهم قالوا قولا وخير القول قول العارفين مسكين من ظن يوما أن الثعلب أن مسكين من ظن يوما أن للثعلب دينا أحسن waxa weeye qofka noocaasoo kale qofka ku degmayo waa miskiin waa dacawga waxa weeye diigga doonayay inuu bimacnaa khiyaameeyo laakin diigga waa fahmay sida waxa weeye sheekada lagu matalayo laakin ilaahay subxaana watacaala dadka noocaasoo kale ay luminayaan ee wax u sheegayaane wax ka qaadanaya ee sifaadkooda fiirinahayn ilaahay subxaana watacala waxa way haanuun waxaa lay sheegaya mid wax sheegaya waxa igu yihi kuwa wax u dhigi jiray ayaa wuxuu yihi sheekii siinimaan waxa weeye galay buuri waad khaldanta haddaad gasho dib haddaad waxa weeye xumaantii bimacnaa meeshii ikhtilaafkii iyo xumaantii iyo dumarka ay ka jireen adiguna aad dhex gasho horta waad khaldanta mar damba wuu noqoni wuxuu yihi sheekii wax ii dhigi jiray oo koox la socda ayuunba albaabkiisa soo taagay dabeetana inta la is eegay ayaa la yidhi war wadaadad u banaanya tan waa la isku waafaqsan yihi walciyaadu billah laakin weligii waxa weeye hadduu dadka qaarkood xataa qofka noocaas oo kale ah uu isku qariyo waxa weeye libaaska culimmada usoo xidho dee waxa weye dadka macrifada iyo cilmiga le ka qarsoomi maayo man tazayaa bima laysa fiihi fadaxatu shawaahid alazmaan qofka hadduu wuxuuna ku sifaysan inu isku qurxiyo waa fadeexo oobaya oo arrinkiisa waxa weeye waa uu caddaanayo axaadiista rasuulka ee waxa weeye tilmaamaysa dadka noocaas oo kale haddana doonaya inay cilmiga iyo shareecada islaamka ka hadlaan amba hogaanka ummadda ay usoo banbaxaan haddaynu intaa ku dhaafno waxaynu uga sii gudbaynaa adraaru ruwaybidata cala alummati alislaamiya dadka ruwaybidada ah dhibaatooyinka ay ku hayaan ummadda islaamka waxay leetahay ruwaybidada waa la fahmaya hadda waa dadka waxa weeye maangaabka ah ee caqligoodu gaaban yahay ee caqli iyo cilmi midna aan lahayn iyo diin bal axaadiistii rasuulka u noqon cilmi darri waa lagu sifeeyey waxa weeye caqli darri waa kelmadaaba xambaarsan fuwaysiq waxa weye waa lagu sifeeyey dadka noocaas oo kale ayaa ruwaybida la yidha ee haddana majaalistii caamkayd weliba usoo banbaxaya waayo hadduu qofku sifaatkaa laga helo oo haddana majaalista waxa weeye hogaanka ummadda ee sharafta le una usoo banbixin dee dembigiisi naftiisu khaasiye moog dembi gudbaya ma aha laakiin haddii waxa weeye isagoo waxaasoo dhan sida haddana uu doonayo xumaanta iyo maangaabnimada iyo cilmi yarida inuu dadkii muslimiinta ku hogaamiyo oo uu diinta islaamka wuxuga sheego musiibadu waxa weye markaasi weynaanaysa ayuha alikhwatu alafaadil markay kuwaasi fadhiisteen waydidada ah m majaalistii culummada ee isku ekeysiiyeen ee waxa weeye ri'aasadii cilmiga ahayd ee xaqiiqiga ahayd ay rideen culmadii waxa weeye caalimiinta ah caamiliinta ahaa ee waxa weeye laga yaabo in dadka qaarkood muuqaalkooda ay ku dagsamaan waxay kuwaas ismoodeen sidii waxa weeye ninkii shaacirka uu yihi khalaa laka aljawu fabidii wasiri wanai wanaqiri maa shi'ta an tunaqiri markay iska dhaadhiciyeen dadka qaarkood oo waxoogay waxa weeye cawaaman ay heleen dadka cawaamta qaarba xataa cuqalaa eh oo waxa weye cidday wax ka qaadanayaan fiirinayeen xalay ninkaas waxa weeye kabaha ka tolanaysa maxaa la fiiriya kabihiisa waxay moodeen waxa weeye jawgii inuu faariq u noqday markaasi waxay doonaan iskaga hadla marka dhibaatadoodii aad iyo aad ayaa waxa weye dadka noocaasa ay u weynaatay waydibadu ha moodin inay waddankeena gaar ku tahay tambiih caalamka islaamiga oo dhan ayaa ruwaybidadu ay ka jirta dadka noocaas oo kala kuwaydidada waxa weeye halkan joogta haddaad aragto qaar waxa weeye waxa ay ku daydaanoo ka waaweyn inay jiraan baa laga yaaba iyo kuna ruweydada markaa daba gasho qoloba qol ay ku dayanayso midba mid buu daba socda oo u qallibanaya waxa walaalayaal dhibaatooyinkooda ka mid a ummadda islaamiga ku hayaan waa ay dhibaatooyin badan laakiin waxbaan ka tilmaamayo waktigu waa inagu koobay gasbu ricaasati alculamaai almujtahidiin inay waxa weeye gasbi iyo boobitaan ay ku sameeyeen madaxtinimadii culimmada mujtahidiinta ahaa waayo majliskii culamada fadhiistay dabeetana waxa weeye ay sheegeen fataawo lunsan oy dadkii u fadwoodeen oo ku duldhisan jahli iyo cilmi yaraan wa cadam alidraaki lilmasaalixi walmafasid almutaratibati cala alkalaam sida ummadda muslimiinta ay usoo jiideen dadka noocane sifaatkan xambaarsan oon ka warramayna waxa weeye inay majliskii culimmada markay degeen ay fataawadii culimmadu ay lahaayeen iyaku xaqa aynoo lahayn inay doodeen inay waxa weeye fadwoodaan oy wax sheegaan oo waxa weye dadka qaarkoodna ay ka qaataan oo fadwadoodu waxay keenaysay ay fuliyaan ay la yimaadaan bal tusaalayaal baan usoo qaadanaya waxaad u fiirsataa fataawa asxaabi jamaacati alifsaad watafsiiraat fataawada waxa weeye ay bixiyaan asxaabu jamaacat alifsaad aniga waxa weye culammadu waxay u yaqaaneen jamacat alifsaad lakin iyaku maxay islaan jamacat aljihaad qoladaa waxa weeye jamacat alifsaad lailaa wadanka muslimiinta fasahadisa waxa weeye ee qaraxyada iyo dhibaatooyinka iyo fitanka iyo masaa'ibta loo ordaya ee imtixaanka ah qoladaa waxa weeye bal fataawada ay fadwadaan fiiri fadwooyinka waxa weeye iclaanu alxarbi cala alkufaari min jihatihim faqat oo ah waxa weeye in dagaalka la iclaamiyo gaalada lagu iclaamiyo iyo dee wixii soo raacdayna waad garanaysaaye dhinacooda qura iyaku ay ka iclaamsadeen gaalka in lala dagaalamo diinta islaamka kuso aroortay soo maaha aayaatun qadciya waa axaadiisu mutawaatira ku soo aroortay qofka yidhaha waxa weeye gaal in lala dagaalamaa waxa weeye ay banaantay maba jiro hadduu qof yidhaa hada qad irtada can islaam islaamka waa ka baxaya laakiin waxa weeye la dagaalanka gaalka lala dagaalamaya dawaabid iyo axkaam iyo siki ayaa waxa weeye u leeyahy culamada raasikiinta waxa weeye u yahay oo waxa weeye ruwaybidadu ayna wax ka sheegi karin oon looga daba fadhiisan karin oo waxa weeye ayna ka hadli karin fataawada waxa weeye ay bimacnaa in gaal kasta la dilo iyadoon cidna lala tashanahayn in waxa weeye waddan kasta gaalka lagu dilo mid waxa weeye sharikad wax u hagaajinayo shaqo u qabanaya ha noqdo mid waxa weeye bimacnaa ayu wax kasta gaal kasta mar haddii ismu gaalu watada meel alla meel lagu arkaba cid kasta waxa weeye waddanka muslimiinta ha soo geliso amba xaakimka ha soo geliyo amba midkas mid kale ha soo geliyo bal waxa weeye fataawada noocaas oo kale ah rag baa fatwooday oo yidhi meel kastoo gaalka lagu arko ha la dilo gaal kasta waa xarbi gaal kasta dagaal buu inagula jiraa war waxa weeye dagaal unbaa inaga dhexay halkaad ku aragtaanba ku jira xaramka haddaad ku dhex aragtaan uu soo galo ma banaana inuu soo galo ilaa lidaruurati sida culimada kutubta fiqiga ku taqriiriyeen meeshaad ku aragtaanba ku jira dhibaatada waxa weeye ka ratimatay waad ogtihiin bay la tahay oo dhibaatada waxa weeye xataa dadka muslimiinta ee waxa weeye ku dhimanaya ee waxa weeye lagu dilayo waxaa taqriir waxa ixsaayoo lagu sameeyey haddii waxa weeye qofku marka la dhaawaco saddex waxa weeye gaalo ah waa in waxay magaranaysaa lix gaalo ah la dhaawacayo haddii waxa weeye bimacnaa la dilo saddex gaalo ah labiyo toban muslim waxa weye waa in la dilo waa markay ugu yar tahay bimacnaa mar kasta waxaa labalaaba waxa weeye qofkaa isla gaal waddanka muslimiinta ku dil inta muslimiinta waxa weeye u dilayo haddaynu ka soo qaadno gaalkan inuu yahay gaal ay u banaan tahay dilitaankiisu waa masale kale taas oo waxa weeye isaga shaqo u taalmaa xataa haddii gaal dilitaan oo waxay magaranaysaa uu ku sugnaaday hadduu yahay oo waxay magaranaysaa wax cahdiga iyo ballanta lagu soo geliyey burinaya uu la yimaado wax isaga u yaal ma aha maadaa bicushika fadruji bal mafaasidda ka ratimatay ee waxa weeye islaamka sumcadiisa ay dhimatay oo waxa weeye islaamkii oo horar la mooday diintii islaamka xanafiyada samxada ahayd bal hadda bilaahi caleyk wax weye u fiirso waa fatwo ay fadwoodeen dad huwaybido ah oon waxa weeye culimo iyo ku aan ahayn laakiin waxa weeye laga yaabo nusaf min alcilmi waxoogaa yaroo cilmiya alcilmu alqaliilu yuqalqilu saaxibahu cilmiga yari waxa weeye haddii aad caa- aad bimacnaa caagad yar haan haddaad caano yar ku qaadato ka waran ma ku dhidaysa haanta haddayna buuxin soo ma lulmayso waa sidaasoo kale waxbaa isku muujinaya dabeetana waxa weye waxaasuu doonaya inuu socodsiiyo hal la aqbalo tayga waa ilaa haddii kale waasuu leeyahay saaxibu haadihi waxa weeye dariiqa alfaasida waa dadku waa laba qayboodun qolo anigay soo raa soo raacday iyo qolo gaalada waxa weeye la safan wax u dhexeeya mama jiraan buu leeyahy Een, waxaa tusaalaha labaad uu yahay ee mafaasida waxa weeye dadka soo tasadurka ay soo hormarayaan ka ratimaysa waxaa kamid ah lama kuna fi mukhayamaat laajiin tusaale dhow baan idiin sheegaya meel fog ma tegayo waayo kii hore waa tusaale guud oo wadamada muslimiinta oo dhan haysta ilaahay inakana haynaga badbaadiyo dadka muslimiinta ha ka badbaadiyo wax ka midi maynaga soo gaadhay nacam tusaale kaloo kaa ka dhow ayaan waxa weye tilmaamaya markii waxa weeye aanu ku sugnayn mukhayamaati laadi ayaa waxa weeye maalin maalmaha ka mida ayaa gaalada ethoobiya ayaa axad alikhwa ayaa waxa weeye ay qabteen inta lasoo basaasay qaar baa basaasay dabeetana nin bay qaateen markay ninkii qaateen ayaa masjid duhurka aan ku tukanayey inan yar oo waxa weeye shaab ah ayaa iska taagay dabeetana wuxuu yidhi ninkaa waxa weeye gaaladu ay qabteen afar iyo labaatan saacadood hadday ku soo celin celin waayaan waxa dhacaana kuma sulkamanihii hadal sidaasoo kale ayaa waxa weeye mid baa ka daba kacay ka caqli fiicnaa isaga cilmiga kagamu roonay markaasaa waxa weeye dhi si kale ayaa waxa weeye ugu dhigay kaana axkam minhu shuway maxaa dhacay intii masjidkaba aan laga bixin gaaladii masjidkii horta way isku wareejiyeen dadkii tegey mooye intii kale markay yimaadeen baan anigu joogo oo qaarkood xataa meesha ay ku laadlaadeen ninkii waxa weeye dagaalka iclaamiyey habeen madow ayuu guureeyey ninkii dawladda dagaalka ku cilaamiyey afar iyo labaatanka saacadood qabanayey habeen madow ayaa waxa weeye uu guurayey bal bilaahi calaykum hal hada taصarufu caaqili calى اaqل am huwa taصarufu majnuun ma qof caaqil ayaa ficilka noocaasoo kale samayn kara mise qof waalan meesha dacwad baa ka jirtay madaaris baa ka jiray qur-aankaa caruurta lagu beri jiray dumarkaa waxay magaras wax lagu dhigi jiray wixii xaggay qabteen habaan mansuura gaaladii iska dhaaf waxa weeye dadkii xataa markaa ka mugmuuqday ee meesha dacwadda ka wada horta iyo kuwa ka wada yaacay midba maruu tagaba waxay gaaladii ku soo dhiiradeen suuqa bartankiisa in dumarkii jilbaabka iyo niqaabka gacmahooda ay kaga ururiyaan ya taas ayaa waxa weeye qofka ruwaybidada ah ee waxa weeye cilmigiisu yar yahay een culimmada ka waaweyn u noqonahayn een dadka ka caqli roon u noqonahayn ee waxa weeye sida isaga ula muuqato u tasarufaya dhibaatooyinka noocaas oo kale ayaa waxa weeye u soo jiiday waxaa la yaab leh ninkii berigeen nooca ahaa ma jecel inaan magacaabo laa uriid wax maslaxa ayaan ku jirin tasmacu dilmucaydi khayru min tara ninkii nooca ahaa waxaan islahaa waxa weeye cashar buu ka qaadan oo cilmi iyo waxa weeye caqliba dib buu ufaa'idaysan laakiin waxa weye halkii ayaa weli uu kasii wada maca alasaf shadiid waxaa ka mid a dhibaatooyinka dadka noocaasoo kaliya waxa weeye ay leeyihiin altashkiibu cala alculamaa waaltansiiru minhum wa tashmiicuhum wa ilsaaqu الtuhm walalqaab الsayi'ati bihi liisqaadi manzilatihi wa isqaadi fataawihim alati laa tucjibuhum uma alistiqlaalu min alfaraaq lilfataawa asayi'a waxaa dhibaatooyinkooda ka mid a inay culummada shoobareeyaan oo waxa weeye ay ku qayliyaan oo dadka waxa weeye ay bimacnaa ka eryaan oy dadka bimacnaa idhaan ka dheeraada oo ay tashniiciyaan culummada iyo fataawadooda inay culummada ku dhejiyaan tuham iyo naanaysyo xun maxay waxaasoo dhan u samaynayaan meeshii culummada mar hadday fadhiisteen si mansiladii culummada ay u ridaan oo fataawadooda wax weeye kalsoonida ay uga qaadaan fataawada aan cajab gelinahayn bay fataawadu ra'yigooda waafaqdo waa soo qaadanayaanba mararka qaarkood laakiin waxa weeye fataawada culimmadu ay leeyihiin in cajab gelinahayn si ay u ridaan ayaa waxa weeye culimmadii naamaysyo xunxun waxa weeye tuham alqaab sayi'a ayaa waxa weeye kusoo jeedinaya si faraaqa markaa iyaku ay uga faa'iidaystaan waa qoladanu ka warramayna ansaafu lmutacalimiin ee ruwaybidada ah ee baydgaabka ah waa acmaashooda altasiibu cala alculamaa culimada waaweyn culamaa lislaam baan ka warramayo ka warrami maayo maca alasaf shadiid waxa weeye mandiqatu ifriqiya mandiqatu waxa weeye galaba calayha aljahl weeye mandiqo jahligu ka qaalib noqdo weeye anigu ma tilmaamayo hadalkaa melihi alimaamu dahabi raximah llahu tacala ayaa mawaadic xataa kutubtiisa kamida ku tilmaamay culammada kale nool ayaa waxa weeye hadda ku tilmaamay mandiqo waxa weeye jahli shareicada islaamka waxa weeye uu ka qaalib noqday inuu yahay marka waxaa laga yaabaa qofku waxa weeye qof aan caalim ahayn inuuna caalim kala garanahayn baa laga yaaba oo qofka waxa weeye laqbaynaya kitaabkaysa saaraya oo caalimulislaam waxa weeye u haysto oo sheikhulislaam uu moodayo waa shay waxway magaranaysa aad looga yeesasoodo oo loola yaabo bal waxaa soo qaadanaya tusaalayaal culamada waaweyn ee muslimiinta dadka mutacaalimiinta ay soo bareeyeen ay ku qayliyeen waxay tashkiidiyeen cala sheikh alalbani raximah llah markii uu yidhi laysa alwaqtu aladi naxnu fiihi waqta jihaad goormay ahayd intaasoo culimo oo ka dambeeyey ayaa hadda sidaa taqriiriya war waktigan hadda aanu ku sugan nahay ee dadka muslimiinta ay ku sugan yihiin ma aha wakti jihaad jihaadku wuu jiraa laakiin waktigani wakti waxa weeye jihaad ma aha wakti waxa weeye ummaddu jihaad ay geli karto oo waxa weeye ay u rabaysan tahay oo lagu barbaariyey oo la fahansiiyey wakti waxa weeye ay u diyaar garowday ma aha sidaasuu sheekhu yidhi fataawo kala duduwan oo ashribo ku duuban ayaa waxa weeye ku tilmaamay maxaa la sameeyey dadkii waxa weeye cabsanaa jihaadka fadaishiisa akristee laakin de iyaku aan culamadii raasikiinta aan ka mid ahayn way soo bareeyeen maxay yidhahdeen askada fardiyat aljihaad albani wuu fiican yahay xaadiista waa laga qaadanaya waxa weeye caqiidada waa laadaasa masaaisha qaarkood laakin fardiyadii jihaadka inuu riday ma og tahay inuu yidhi jihaad ma jiro waktigan ma og tahay hoostaa waxa weeye xanshaashiq saan cidda kale kuu maqlay dabeetana ilmihii yaray shaabka soo koraya marka lagu yidhaha albani jihaadka fardiyadiisa wuu diiday wuu riday waa arrin khatar hadday garanayaan xataa gaalima ka dhalanayso waxay noqonaysa wax jihaad ku saabsan imaamka kabiirka inuuna ka qaadan oo dha masaajisha jihaadka waxa wey adiga albani lagama qaato wuu diidan yahay jihaadkae dad kalea laga qaata aamus hadda maxaa caddaatay inaan waxa weeye waqtuljihaad una ahayn kuwii xataa u mamanaa jihaadka ee waxa weeye waddankeena joogay ee waxa weeye xataa dad bimacnaa jihaad iyo koo laabtuun ku haya dad muslimiina waxa weeye la dagaalamay oo soomaaliya meelo ka mida kula dagaalamay ayaa meelaha maanta waxay kaga hadaaqaan wakti jihaad hadda ma jiro oo wakti listidaaca ma ah asayfa dayacti laban mar hore ayay kaaga ekay markaad suuratu dacwati alislaamiya aad tashwiihinaysad xumaynaysay ee waxa weeye wadaadka diinta islaamka sheegaya loo aada u suuraysay qof qori la ordaya un oo xabad sita eed waxa weeye la tashan weyday culummadii islaamkee kaa waaweyneyd ee dadka cuqaasha ee waddankaad joogta ku nool la tashan weyday ee dadka khibradda iyo aqoonta ula jihaadkaad la tashan weyday jihaadka saddexdaa daraf ayaa ka hadlaya culummada raasikiinta ah dadka cuqalada ah ee dadka muslimiinta waxa weeye hadalkooda ay maqlaan ay dhegaystaan dadka waxa weeye dagaalka khibradda iyo aqoonta u leh intaas ayaa waxa weye ka hadlaya marka la qaadayo weeye adoon intaana la tashan markaad waxa weeye dhibaatadaa dadka muslimiinta kusoo jiida ayay ku eekay laakiin maanta ma yanfaca waayo tashfiih suurat lislaam waxa weye wadamo badanoo maanta dacwad u baahan oo haddaad tagtaan wallaahi waxa weeye aada murugoonaysaan dadku jahliga waxa weye ay ku sugan yahin haddaad aragtaan siday u baahan yihin dad diinta u sheega ayaa waxa weeye waxaa taagan doorta qoriga xaggeed ku sideetaa barnaamijka taayaga sheekhe way kaa baqanaya leanna wa waa suuradii hore markii hore wax weeye kaa soo gaadhay way ku taskiiriyeen markaa sheekh albani raximah allahu tacala masalada isagaana musiib ahaa culimadii kalena waa kuwada waafaqay iminkana aad bay culimmadu uga hadlaan intaasoo fataawana wax weeye ka soo saaray waxay ku taskiiriyeenay ku soo bareeyeen sheekh albani sidaas oo kale waxuu yidhi falastiin ha laga hijroobo inta gaaladu yuhuudda ay haysato oo yuhuudda ha loo diyaargaroobo sidaasuu sheikhulalbani yidhi war arrin ma aha buu yidhi baybay waxa weeye iyo kaare dhagax ku tuur oo dabeetana sidaa dhulka ha laydinkuma soco taasu arrin ma ahee fadwada sharciga waxay sheegaysaa falastiiniyiintu in waxa weeye inta loo ogolaya intay qabsadaan ay waxa weeye gaal cadowga u diyaargaroobaan oy dhaqaalahooda soo kobciyaan oy waxa weeye u tababartaan oo dabeetana inta kale siday usoo dhicin lahayn waxa weeye ay ka fikiraan hadal imaam caaqila oo rasina miyuna ahayn waa lagu soo beriyey qaar baa layidhi yahuudda u shaqaynaya yacmalu lilyahuud baa layidhi waa imaamkii waxa weeye kabiirka ah ee caalimka ah ee waxa weeye imaamnimadiisa laisku ijmacsanaa ayadaan yahuudda u shaqaynaya wax kasta way yidhaah bal waxa weeye showbaraynta khaarij albilaad dad joogo carabigu ay ka qayb qaateen waxa weeye mufti alxizbiyiin fii bilaadi somaal showbaraynta wuu ka qayb qaatay laa uriid an usamiyahu walaa uriid inaan hadda xaaliyan caddeeyo siduu uga qayb qaatay hadday maslaxadu keensato insha allahu tacaala waa caddayn doona showbaraynta waxa weye waa ka qayb qaatay uu sheekha ku show bareeyey culimadii waaweyneed kumay shoo barayn bal waa ku waxa weeye ibnulbaas sidaasoo kale ayuu fadwoodo xataa haddii nadrotaa ka duwan ay keenaan waxa weeye fadwadiisii yuhuudda ka dambaysiyo yuhuudda u shaqaynayaayo oo magaaladu leeyahay meesha ha qabsadaan haddana sheekh waxaa kuma hadlin waxa weye sidaa may odhan waad garansaan sheekh maxamed ibraahim shaqar maada yanqimuuna min asheikh alalbani inuu masalada waxa weye ka qoray waxaa ka mid a culimada ay shoo bareeyeen min baabi tamhiil culamaau bilaadi tawxiid bilaadi sacuudiy culamada waxa weeye bilaad tawxiid asacuudiy dadka soomaalida ah nacayb ayaa waxa weeye loo geliyey bilaad sacuudiya waa nacayb kazulfikri waxa weeye uu ka dambeeyo oo gaalo waxa weeye ay ka dambayso waa meeshii islaamka waxa weye laga hogaaminayey waa meeshii waxa weeye mahbadulwaxyi ahaa waxyigi uu ku soo degey waa meeshii rasuulku yidhi waxa weeye iimaanku yarju ilayha iyaduu iskugu ururayo waa meesha waxa weeye maanta islaamka farta marka lagu fiiqo lagu miisaamayo waa meesha islaamka waxa weeye qabsashada la qabsanayo ugu fiican waa meesha tawxiidka iyo sunnada waxa weye lagu faafiyo shirkiga iyo bidcada lagula dagaalamo akhdaama leeyihin waa macsuumiin baan ihi akhdaa way leeyihin laakiin aqlabka iyo waxay ku socdaan ayaa waxa weeye la fiirinayo min baabi tamsiil haddaan idiin soo qaato maalintii sahad uu dhintay sidii loo aataya ma arkaysay ee shareecada islaamka loo waafajinayey waddan bal islaam ah oo waxa weeye sida gaalada loo dhaqanka gaalada aasitaanka aan lagu dabiqin oon waxa weeye salaamustaxiyatu sharaf aan la siin oon miisi qabiga lagu gelin kanaanu joognana ka soo qaado bal adigu la kaaga siday xaramka ugu shaqeeyeen ee waxa weye xujaajta ay ugu shaqeeyaan ma la arka qaar ku kacsanaa waa markay tagaan yidhi wallahi waa khaadim lixarameynka waxbaa ka jira oo meelaha markii hore ka gaaraysiin jiray markay afcaashiis waxay fiicfiicneed arkeen culammada waddankaas sacuudiga ayay shoobareeyeen goormay shoobareeyeen markii waxa weeye saddam xusein kuwait uu soo weeraray dulmiga iyo baqi iyo cudwaanka uu ku soo weeraray waana nin bacsi oo gaal ah diinta islaamka la dagaalamaya saddam xusein oo diin carabnimo la yidhah ayuu aaminsan yahay islaam ma aaminsna waa kii kuwait soo weeraray dabeetna waxa weeye kuwait markuu soo weeraray sacuudigana waxa weeye waa taa bimacnaa xuduudda lal khatar weyn ayaa waxa weeye soo soo saartay in waxa weeye sacuudigana uu soo weeraro dabeetana awoodda sacuudigana may muqaabalayn karayn oo waa ka liidatay oo waxa weeye hub nooc kasta ah waxa weye waa ka bedinaya waxaa la fiiriye waa in cid kale awood leh oo gaalo ah sida amerikaanka in waxa weeye kaalmo la weydiiso si cadowga iskaga hortaago oo waddankan unoo qabsan mid banaan ma tahay mise ma banaano culamo ayaa loo celiyey culamo ay leeyihin raasikiin ah oo waaweyn oo caalamka laga dambeeyo culimadii loo celiye culimmadu waxay yidhaaheen way banaan tahay masaladaas waa masalatun fiqiya masale fiqiga u noqonaysa weyi culimmadu waa isku khilaafeen ibnu naxaas addimyaabi kitaabkiisa waxay musiir algharaam ee axkaamta jihaadkii fadaaishiisa kaga waran khilaaf buu kusoo guurinay raajixana wuxuu tilmaamaya inay banaan tahay weliba isagoo laba sirdood halkaa ka fiirin doontaan udhigaya markii masalada noocaas ay timi culimadii sacuudigu way fadwoodeen culimmada qaarkood waxa weeye waa ku diideen sida asheikh alalbani raximahullah dadkii ansaafu lmutacalimiin ahaa maxay sameeyeen waa ku soo bareeyeen culimmadii waxay yidhahdeen dawladdii bay u adeegayaan gaalay leeyihin waxa weeye maanta dad muslimiin ha ku duulaan barkaasaa la maray naanaysyo alqaab sayi-a culamaau suldaan magacyo intaasoo xunxun ayaa waxa weeye loo bixiyey haddaba waa masalo sidaanu sii fogeyn oo bayna raajixin wa marjuux xataa hadii la yidhaha qowlkan baa raajixada laakiin showbarayn ma aqbalayso sheekhu alalbani muu showbaray ra'yigiisa ayuu tilmaamay sida isaga ula muuqatay laakiin culimo laga yaaba masaa-isha fiqiga inay kaga waaweyn bia sheekhu alalbani oo laga yaaba mararka qaarkood inuu yidhaho culamaa sacuudiya weydiiya masaa-isha noocan oo kalea saasaa laga yaaba shekh alalbani mararka qaarkood inuu yidhaho isagoo imaam mujtahid ahaa masaa-isha noocan oo kale culimada weydiiya ayuu odhanaysa bilaad sacuudiya iyo ka macrifo u leh qoladani way ku showbareeyeen waxa weeye ruwaydadada ah waxay doonaan bay sameeyeen culimmadii bay ka dhigeen waxaan mansiladii culimadii khalaas waxba lagama weydiin karo ayaa waxay yidhahan culimada masaa-isha siyaasadda nooca kana waaqac muslimiinta war uma hayo haddana waan ku soo celinayaa shaykhu lxizbiyati fi somaal mufti lxizbiyati fi somaal kuwa mushaaqibiinta showbareeyey buu kamid jira waxaa taa ka caddaatay in culimmada waxa weeye rasmiyiinta siyaasadda aan waxba looga noqonahay ma doonaya hadda waxa weeye inaan taho bimacnaa kusii tawasuco waxaa ka mida walaalayaal dhibaatooyinka dadkaas ummadda muslimiinta ay ku hayaan altaskiib cala ahli sunnati walitibaac inay shoobareeyaan dadka sunnada ehelka u ah iyo itibaaca dariiqa rasuulka sala allahu alayhi waaalih wasalam raacayo mar haddii culimmadii ay ka go-an yihiin culimmaduna dadka ahlu sunnada hogaaminayaa yihiin ee waxa weeye ay daba socdaan maxay taasi keenaysaa fataawadii culimmadii aqwaashoodii iyo dariiqoodii ciddii martay inay shoobareeyaan oo aflagaadeeyaan ayaa waxa weeye ay keenaysa tusaale ayaanu soo qaadanayo asaaliib kala duduwan ayaa horta ay u shoobareeyaan dacaayaadka ka faafiyaan waxa weeye hadalkooda ha taxriifiyaan oo ha leexiyaan ashkaastooda ha weeraraan hadday doonaan ha ka been abuurtaan qaabab kala duduwan ayaa ahlu sunna iyo itibaaca iyo dadka dariiqada culamada ku socda u soo bareeya tusaale ayaan hadda bal soo qaadanaya xaali oo jira waxay wada og tihiin in fitnatu tafsiiraad caalamka ay ku faaftay qaraxyadan iyo masaa'ibtan iyo imtixaanaadkan oo waajibkuu yahay in lagu kaco tawciyatu shabaab dhalinyarada in la wacyigeliyo oo masaaij loo tilmaamo waxaas inuuna jihaadayna fidno u yahay oo islaamkuuna ogolay oo culimmada waaweyn waxa weeye inay fadwoonahay waayo maxaa shabaabku u leeyahay dadka ahlu tafsiiraadka cidda ka faa'idaystaan ma taqaanaa waa dhalinyarada waxa weeye yaryar ee dhowr iyo labaatan meelahaa soddon dadka noocaas oo kale ayay ka faa'idaysanayan isqarx haddaad taagantay haddaad isqarxi weydana jihaad kale oo aad waxay yidhaahaan la yaab leh jihaad kale kuu banaani ma jiro markuu yimaado jihaadka kuu banaan waa inaad isqarxisee fidaa naftaada ma furanaysa oo meeshan kuu dirna ma isku qarxinaysa haa diyaar haddaad u tahay ahlan wasahlan haddii kale tawakal cala allah marka dadka waxa weeye diinta iyo cilmiga fahmaya waxa waajib kuwa inay shabaabka arrimaha ka tawxiyo geliyaan ay ka wacyigeliyaan oo wa caddeeyaan waxaas islaamka inuuna xidhiir la lahayn wa bixamd illahi ahlusunnati waljamaaca ahlu lxadiidi waalahar si fiican ayaa waxa weeye ugu qimay amba magaaladan ha joogaan amba meel kale waxa weye ha joogaan maxay ruwaydinada halkabay iska taagtay ila mawqifkoodu wuu iska cadiyey waxaa gacantay ku soo dhacday shariid cojrad midkood uu duubay gacantayda ku soo dhacday waayo umaan qastiin waayo ehel uma aha in waktiga lagu dayaco in isagoo kale la dhegeysto waa ruwaydida tasmacu bilmacaydi khayru min antara waxa uu shariidkaa ku leeyahay khudbadaha laga akriyo masjidka inoo dhow masjidu nakiil masjidkan haddanu joogno ayuu jeedaan waad garanaysaan khudbado wakti hore laga akriyey oo akhuuna maxamed xuseen jazaa allah khayran uu ka galay oo qayim ahaa wuxuu yidhi khudbadaha haddii laga saaro aayaadka iyo axaadiista waxay noqon lahayd khitaabkii buuf acuudu billahi min hada alkalaam hadalkii culummada iyo khudbadahoodii iyo waxa weeye hadalkii saxaabada iyo taabiciinta ayaa wuxuu leeyay waa khitaabu buuf waayo maanta haddaynu soo qaadno khudbadii waktigaa la akriyey kutubta culimmada ayaa laga soo diyaariyey aayaad qur'aan ah iyo axaadiista rasuulka iyo hadalkii culummada ayay ahayd ra'yigiisa waxba kama sheegi karo abadan diinta islaamka ayuu wax ka sheegayay waxuu yidhi aayaadki ninkana u leeyahy aayaadka iyo axaadiista haddii laga saari lahaa khitaabkii buuf bay noqon laha waayo waxa weeye may yaadgelin isaga khudbadahan dariiqii culummada waxa weeye masaa-isha sharcigaa laga marayo ee laga fadwoonaya may yaadgelin manhajkiisi iyo dariiqadiisii ayay khilaafsan tahay maxaa yeelay manhajka waxa weeye takfiiriga ah ee tafjiiriga ah gaalaysiinta ku dul dhisan ee qaraxyada ku dul dhisan ayaa qalbiga waxa weeye ka digay oo tinci iyo cidhib waxa weeye galay oo marka hadduu matago waxaan isaga ahayn nama tagayo waliajli haada ayaa khitaabkii buusbayba ula muuqataaba ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun dadkaas saaray kuwa lamidii walaalayaal way badan yihin la kasarahum allah ilaahay yuuna badin waa aata musiiba fitna mixna shar ma doonayo inaan kaasaa bimacnaa igaga filan kuwa kaa waxa weeye daba socda ee ku degmaya kuwa la midka ah waa ay badan yihin maalin maalmaha ka mid ah bal mid kalaan isa sheegayaaye wa shayu bishayi yudkare maalin maalmaha kamid ah anoo maktabad maktabadaha ka mida jooga waxaa halkaa ku dejisan gidaarkeeda fatwo culamo waaweyn ay soo saareen oo waxa weye culimada sacuudiga ah markaasaa sidaas u eego waan ag taagana markaasuu yihi way isku xaarayaani waa nin weyn oo waxa weeye madaarista qaarkood maamul looga dhigo waa naxay qamandhacyiyooday waxaan ku idhi walaalo bal xataa hadday khalad kuula muuqato fatwadani hadalkaaga wanaaji waayo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waqul licibaadii yaqulu alatii hiya axsan waquluu linnaasi xusna halka umaan dhaafi waayo halkaa looma dhaafi karo qofka noocaas oo kalea hadalkaaga walaalo wanaaji oo bal hadal fiican ku hadal baan ku iri wallaahi labadeydaa dhegood ayaan waxa weeye ku maql wax lala yaayo bilaahi calaykum yaan ahay ummadaasoo kale ayaa waxa weeye soo fadhiisanaysa halkaa haddaan fadhiyo kale oo bismi diin ku hadlaysa oo wax kuu sheegaya war ciddaad wax ka qaadanaysaan wax weye ka fiirsada ina hada alcilma diin fanduruu can man taakuduuna diinakum cilmigani waa diin diinta ciddaad ka qaadanaysaan walaalayaal u fiirsada waxaan ku soo gebagabaynaya maxay tahay asbaabta dadka noocaas oo kale jiritaankooda keenaya maxaa dadkan xaggee muxariga dhaqaajinaya ee waxa weeye dhaliya shirdimadan faasidada ah ee ruwaybidada ah maxaa waxa weeye u yahay asbaab badan ayaa keenaysa waxaa ka mid a aljahl waa jaahilnimadi waynu ku soo celcelin waana tilmaanta waxa weeye dad kastoo wax magarato ah u sifad ah iyo dadka ahlulxumudka walbul waxa weeye qof kastoo iska hadla oo wax iska yidhaaha waa dadka taageera ee dhegta iyo udunka waxa weeye u noqda jahliga ugu horeeya walaalay waliajli haada waxa weeye dadka islaamka in dadkeena muslimiinta diinta islaamka aynu fahamsiino oo si fiican waxa weeye loo baro oo tafaquh oo culimada waaweyn loo daba fadhiistaa muhim ah waxaa ka mid ah asbaabta keenta arrimaha alxizbiyat lmuntina xizbiyada waxa weeye qurunka ah kooxaysiga waxa loo yaqaan isna wuu keena kooxaysigu waa xanuunada casrigan ee dawada waxa weeye loo waayey dad badan agtoodan ka hadlay waayo dawadu laakiin way cad waa kitaabka iyo sunada cidda kutusaysana waa dabiibka waa caalimka rabbaaniga ah markaa fitnada waxa weeye fitnatulxizbiya la yidhaha waktigan aada u faaftay oo imtixaan waxa weeye dadka muslimiinta ku noqotay oo dadkii muslimiinta kala kakaxaysay gaaladu siyaasadoo lena idhaha farriq ka sug kala kakaxee adaa ugu sarrayn doona dadkii muslimiinta ahaa siyaasadoodu deganaa ku dhisan in la kala kaxeeyo way kala kaxeeyeen muslimiinta cid qura markii hore maamuli jirtay meel qura laga maamuli jiray cidda kalena nawaaib ayay ahayd dawlado yaryar ayaa ay u kala qaydiyeen xadad ayay u kala dhigeen intii miyay kaga hadheen maya wadamadoodi bay ugu yimaadeeno waxay u kala saarsaareen kooxo magacyo kala duduwan oo mid kastaba manhaj iyo dariiqo gaaray leedahay kooxahaas maxay yihiin qaar siyaasi ah iyo qaar waxa wey laleeyahy waa islaami islaamku laakiin kooxo ma laha ogaada axsaabun islaamiyatu wax la yidhaha ma jirto waayo islaamku kooxo ma yaqaan xizbullahi ayuu yaqaana iyo xizbu raxmaan muslimiintiiba waxa weye markaa inta waddankoodii lagu soo duulay kooxo siyaasi ah oo manhajkii gaalada ee dimuqraadiga ahaa ee intikhaabaadkii abaadiisha ku dhisnaa ku dullisan oo faasinaya ayaa la sameeyey halkan waxaa laga sameeyey qaar kale waxa weeye axsaab bimacnaa islaami ah oo laga yaabo waxa weeye bimacnaa qaar badan oo ka midii xusni wanaag uu hayo laakiin waxa weeye dariiqii saxiixa aan marin laakiin lagu soo duuban karo oo caddaal islam ay soo dhex geli karto waxaan idiin sheegayaa sheekh ulwaadici raximahullah ayaa masr buu tegi masrna masaa'ib baa taa wamaa adraaka maa misr inaha bilaad lmasaa'ib dabeetana kun kooxood oo kala duduwan oo kun magacla ayuu meeshii ku arkay mid baan warays buu yihi walaalo maxaa idinku dhaco intanoo kooxood idin kala saaray markaasina walaal waxaa nagu dhacay mid baa waxa weeye jamaacaddii soo dhex gelaya dabeetna wuu ku dhex jiraya markoo waxa weeye cudwi uu ka noqdo baa laga yaaba inuu mustashaar gaaro nin lala tashado ayaa waxa weeye koox buu la go-ay intuu khalaas muujiyo koox baa halkaa kale u ka abuuraya kana mid kale kana mid kale midba midbay mid u dhalaysay ayaa halkaanu gaadhnay buu waxaan islaamku una ogolayn oo waxdadii iyo midnimadii islaamka waxa weeye burinaya oo qof kastoo naasixa islaamka waxa weeye iyo ummadda muslimiinta u naseexaynaya oo mukhlis ah waa wuxuuna waxa weeye ogolaan karin oo waxa weye una qiri karin qoladana halkaa ha taagnaato tana halkaa ha taagnaato tana halkaa ha taagnaato bal culummada muslimiinta ee waaweyn dadka muslimiinta koox kura igu yeedhina inay noqdaan war koox kura noqdo waar kitaab iyo sunnada ku midooba lakin miyaa la aqbalayo halkan baa waxa weye qolo kale uu ka leeyahay hogaamiyihii kooxda waxa weye culimmadu waa isku waafaqsan ninku jamaacaduu doono inuu galo markuu doono oo ka baxo si dariqada ahlu sunada ku socoto jamaaco in la aasaasaa dariqada ahlu sunada khilaafsan marka culimadiiba waa laga hortaagan yahay oo ma waa iska caadi baa laleeyahy culimadu waa isku islaacsan yihin macduum ayaa soo guuriyey ijmacaa soo maaha awradaha sacdun wa sacdun mushtamil ma haakada ya sacdu tuurad il ya laytaka sakata faina sukuuta zayn lahli waxaa ka mida asbaabta keento waan dul maraya xasadka ayaa ka mida dad baa manzilada riyaasada xaqiiqiga cilmiga culimada ku xaasidaya oo doonaya inay kuma kaa fadhiistaan waxaa ka mida waxa weye asbaabtan keenta dalabu riyaasa wاlcujbu biالnafs qaar doonaya waxa weeye madaxtinimada oo waxa weeye naftooda ayaad gelisay oo markaa kursidii madaxtinimada inay ku fadhiistaan amba kii cilmiga ha noqdo amba kii xukuumadda ha noqdo ayaa jira waayo waxaa la yaab leh maalin dhaweyd ayaa waxaa lay sheegay anigu maan xaadirin badsiqaad ay sheegeen nin masjid ka khudbadaynaya maalin jumca ah ummad muslimiin ay ku tukanayso inuu yidhi intikhaabaadku waa shay sharci ah qofka intikhaabaadka samayn waana waa qof waxa weeye khiyaameeyey diintii soo soo ma odhan amaanadii waxa weeye amaanada la ilaalinaya waa diinta sharciga ina caradna alamanata cala asamaawaati waalard amaanada baatilka ee macsiyada ee xumaanta maya la ilaalinaya waa amaanada islaamka masjid dad ka buuxaan ayuu sidaa kaga khudbadaynaya aahin calaa dahrin kha'uunin ahluhu waa wax aada looga murugoodo waxa weeye intikhaabaadkii gaalada ka soo jeeday ee dadka muslimiinta waxa weeye lagu faral yeelay laa jaza allahu amriika wa britaniya iyo waxa la midka ahayd afkaartii sayi ahaydee waxa weeye dadka muslimiinta ay ku faral yeeleen ayaa waxa weeye uu taswiiqinaya oo waxa weeye uu sharci garaynayo sadaqta ya rasuul allah cindama qult akhwafu calaa umma akhwaf ma akhaafu calaa ummatii munaafiqun caliimu lisaan ummadda qofka misa habaabinaya waa qofka waxa bismi diin ku hadlaya waxaan diinta islaamka ka mid ahayna sharci garaynaya way banaanta xataa ma oran laakiin khiyaam uu ku dhaca weeye oo qofkaan waxyaabaha la iman dembi buu ku dhacay macnaheedu weeye man taaba taaba allahu calayh laqad kunta mastuuran tub ila allahi caza wajal narjuu laka alkhayr haddaan taa ka sii gudbo maxaa waxa weeye sidee loola dhaqmaa dadka ruwaydadada ah dadka noocaas oo kale ah waa mihi waan soo gaabinaya laakiin sidee loola dhaqmaya ila waa badan yihiine sharkooda waxa weeye sidee looga badbaadaya horta qoladaas sharkooda in waxa weeye laga badbaadaa waa shay casiiro sacbi ah adag waayo waa sunat ullahi fii khalqi iyo ibtilaa iyo imtixaan qofka waxa weeye xaqa wada ee dariiqa saxiixa dadka ugu baaqay inuu dadka noocaasa ka badbaadaa maa salima allahu min bariyatihi walaa nabiyi lhuda fakayfa ana dad islaamka waxa weye dadka diinta aad u sheegayso ood waxbarayso ood isleeda haddana kuwa aad ka badbaadi mid suurto gelaysa maaha haddaad dadkao dhan doonaysa inaad ka badbaaddo intaad busta qaadato gurigaaga seexo cidda waxba hu sheegi waxa ilahay subxaanau watacala u ley wakadalika jacalna likuli nabiyin caduwa shayaadiina alinsi waaljin yuuxii bacduhum bacda zukrufa alqawli gurura walow shaaa rabuka ma facaluu fadarhum wama yaftaruun walitasqى ilayhi afidat اladina la yuuminuuna biاlآakhira waliyardawhu waliyqtarifuu ma waliyardawhu waliyqtarifuu ma hum mukhtarifuun aayaddaa tafsiirkeeda ha loo noqdo hadda midaanu tilmaami karna ma aha xikmadda waxa weeye dadka noocaas oo kalea in waxa weeye ilaahay ambiyada iyo rususha lagu salidayo iyo dadka dariiqooda qaada xikmadda ku jirta iyo dadka raacee yeela iyo siday hadalkooda u qurxiyaan ee iskugu waxyoodaan ilahay subxaanahu watacaala aayadaasu ku sheegay tafsiirka ha laga muraajiciyo bilahi calaykum markaa sidee haddaba sharkooda looga badbaadi karaa horta waa imtixaan qofku waxa weeye hau dulqaato ha ku sabro laakiin qofka waxa weeye barta mucaamaladooda sida loola dhaqmayo ma dhibaya sidee loola dhaqmaa waa in laga jeesto oon la daymoon waxaa weeye sida loola dhaqmo hadday dhibaata kaa soo gaadhana oy ku qaniinaana adkayso khayrna raje niyadana waxa weeye wanaaji waidaa khaadabahum aljaahiluuna qaluu salaama wاladiina hm can اlagwi mucriduun khud اlcafwa wamur bاlcurfi waacrid can اljaahiliin yasubnii cabdu bani mismacin ayuu ninkii shaacirka lahaa fasuntu canhu nafsa wاlcirda walam ujibhu lاxtiqaari lah man da yacud اlgumra in cadda laftigii beytka ku soo arooray waa ka bedel waayo qoladan waxaa ka mid ah awsaabtooda taxriifu اlkalimi min mawaadic hadalka ayay bedelaan markaa qumri baan ku bedelay waana la wasni halkii kelmaddii kale ku jirtay siayna hadalkeyga u leexin mar dhow oo ayna si kale ugu dhigin maalin dhaweyd baan waxa weeye khudbad masjid halkaas aan ka gal markaasaa waxa weeye jihaadkii axkaamdiisi iyo dawaabidiisaan ka hadlayy marka waxyaabahan sheege waxaa ka mid ahaa in isticdaad loo baahanya gaalada loo diyaar garoobo oon waxa weeye qof kastaana sidiisa weer dagaal u qaadi karin wuxuu yaalana ayna ahayn maamulka dadka muslimiinta intaas ay u taalo markaasa waxa waxa weeye soo gaadhi inay yaheen isticdaadkiiba uu diiday bal isticdaadka ilahay qur-aanka ku sheegay qofka diiday ka warrama waaciduu lahum ma staطactum min quwati wa min rabaad اlkhayr qofka caamigee taa loo sheega muxuu odhanaya waaba khatare nin kale gaalada ugu diyaar garoon iska fadhi halkaa ha kugu qabqabtaane oo wax horumaraba ha samaynin waa طaa'ifatun tafananat fi الtaxriif walayi اlkalaam sidaa awgeed ayaan ixtiraas uga samaynaya siayna marna u taxriifin idaa nadqa safiihu falaa tujibhu fakhayru min ijaabatihi sukuut walaqad amuru calى la'iimi yasubnii uma tmadaytu waqultu laa yacniini horaa waxa weeye looga hadlo oo xukumada waxa weeye ay qoladaa sida loola dhaqmayo ay u sheegeen markaa sidaha loola dhaqmo ha laga jeesto ihtimaam iyo daryeel in halan siin tawxiidka iyo sunada faafinteeda ha lagu dadaalo muhaataraadkooda ha layska ilaaliyo wallahi nimanka noocaasa cala alaqal shan iyo toban sanadood ayaan waxa weeye aan ku dhex noolay khabiirun bihim ayaan ahay walaa uzaki nafsi oon kusoo dhex jiri jir waxdii abaadiisha iyo akaadiibta ay iga been abooyin jireen anoo ku dhex jiro hadda la socda iyo sida hadalka u leexin jireen lix iyo sagaashankii ayaa bacdu alikhwa u yimi iminka khaarij ilbilaad ku maqan suri walaal muusow wadaadka hebel hebel la yidhaah ayaa wuxuu yihi waxa weeye muuse xisbiyiinta wax xisbi anba kooxa u gaalaysiinaya anna waxa weeye dee waan ku weydiinaya waan maan rumaysan bu igu yidhi qof mutadayinoo fiican bu ahaa ee laakin min baab bimacna waan kuu sheegaya igu yidhi marka waxa weeye qofka kusoo dhex jira ayuun baa waxa weeye fahmaya ka ka mid noqdae soo marayna dee kaba sii daran ee jaribay ee macrifadii aqoonta u leh anigu kabaaan mid noqon weligee ilaahay aafada iga badbaadiye oo fidrada saliimka ayaa diidaysay marka waa in laga jeestoon iltifaat iyo beyna aan la siin mid ayaan leeahay dhalinyarada waxa weeye dariiqa saxiixa ah iyo fahamka saxiixa ilaahay subxaana watacala uu waafajiyey waxaad iska ilaalisaan dadka noocaas oo kale inaad buuq u noqotaan ood wax ka soo guurisaan hadalkiisa aad soo guuriso afcaashiisa aad soo guuriso dadka usoo guuriso kale waayo isaga dhibaat waxa weeye arrinkiisa waa macruuf tasmacu bilmucaydi khayri min an tara laakiin inaad dadka kale ku dhibto ood usoo guuriso waxaasuu yidhi sidaasuu yidhi ood ka qayb qaadato waxaas waxa weeye waa amrun munkar ixris calaa maa yanfacu dalabat lcilmi ayaan la hadlaya dadka waxa weeye sufahada ee ruwaybidada waxbaa ka soo guurin dantiina qabsada waktigiina ka faa'iidaysta ummadda islaamka anfaca diinta islaamka iyo tawxiidka faafiya laakiin halkan buu maro sidan buu yidhi waraaqdan buu halkan ku qoray oo halkan buu waxa weeye kelmad ka gelaya oo halkan buu sidan ka odhanaya yani naxnu waxa weye marka inakan xaqiiqadeen ba aan fahminba inakan sidii loola dhaqmayo waxa weye aan fahminba adaa ka dhib badan kan aafadu hayso waayo adigaa soo guurinaya waa nasiixa waxa weye ma garanaysa addiinu nasiixa addiinu nasiixa waad garanaysaan xadiid waxay ma garanaysaa timin ausi daari waad garanaysaan xadiidka jariir ibn cabdillahi fi صaxiixi muslim wagayri baayactu rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam cala asamci wاdaaca wاnusxi likuli muslim dadka noocaas oo kale kawa wax ka soo guuriya aniga iigu daran waayo weliba qofka haddaan aqaano ka ka soo guuriyeen mansiladiisa iyo darajadiisa garanahayn aniga kaasaba igaga daran marka bilaahi calaykum ixrasu calaa maa yanfacukum waxa weeye aanu waktigeena ka faa'iidaysan danteenna wax weeye aanu qabsan inta ayaan kusoo gebagabaynaya ilaahay subxaanahu watacaala xaqa waxa weeye hayna waafajiyo rabbana aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا هداة المهديين غير الضالين ولا مضلين يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من شر الروابدة يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من شر الروابدة يا رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ilaahay subxaanahu watacaala sheekha ka abaalmariya sheekh muuse tarax inaga ilaahay subxaanahu watacaala aynu